الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الغرس والزرع wuxuu u baabaysan yahay fadliga uu leeyahay bal beertii wax la beeraya ama dhir ama zarci kale dee xububkuu kaba baxayay fadliga uu leeyahay iyo ajrigiiyo sawaabka kaba dhalanaya taas buu baabkeedii yahay markaa qarsiguna waa wixii geed lahaa eesan dee wixii ama timirtii iyo wixii kale khudar iyo adugu ma dee fawaakihdan kale ee geedka ama dee geed kaba baxda zarciguna waa sida hadhuudhkiiyo beriiskiiyo wixii laba midka ahaa bal fadliga ay leeyihiin xagga ayuu baabkiisii yahay xadaثna ibnu numayri qala xadaثna abi qala xadaثna cabdاlmaliki can caضaa'in can jaabiri qala anahu qaal qala rasuulu الlahi salى اllahu عalayhi wasalam sanadku waa dadkaan in badan sooba arki jirnay mحamed بn cabdالlahi بn numayr iyo abihi cabdimlikna cabdimlik بn abi sulayman maysara alcarzami isaguna waa taa cadana waa in abi rabax wuxuu uhi jaabir bn cabdالlaahi qaala rasuul الlahi slى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ma min muslimin ruux muslimi ma jiro oo yaqrisu beeraya garsan garsi waa dhirtaa dee midhaheeda lagu intifaaco beeraya oo joojinaya ilaa oo uu jiro la helo ruux muslima ama dee waana in muslimun ruuxu ama ruux mudiica haba noqdo saalixa ama ruuxaan mudiica aduwa ruuxii muslimkaah sifa islaam loo sugayay uun rag iyo dumarna farqi udhexeeya ma jirto kaana wuxuu ahaanayaa maa kii ukila la cuno minhu ay mima garasahu wey waxa uu joojiyey ee uu beeray wixii lagaba cuno minhu lahu ay lilghaarisi weeye ruuxan ghaariska ah sadaqatan sadaqu u noqonaya macnahaasn ajri iyo sawaab baa looga qorayaa taas oo isagu taasoo wuxuu yeelanayaa sawaabkii iyadoo wixii uu ku sadaqaystay oo kale uu ka heli lahaa wax lamiduu yeelanaya wamaa suriqa wixii la xado minhu ay mima garasahu weeye wixii uu beeray wixii laga xadaana lahu isaga waa ruuxii kaariska ahaa sadaqatun sadaqu u yahay kan rafcina waa ixtimaalayaa in dee la nasbiyana way ixtimaali haddii aan nasbino aniga malaa sadaqatun baaba i qoran dee waa xarako qalin weeye ama dabdigii qalamka haddii aan rafcino macnaa waxa weeye waa jumlo dee tii hore haynoogu cadfanaato ee laakiin waa jumlo jumlo lagu cadfayo waxa weeyaan wamaa suriqa ma ibtidaan ka dhigayna maadan dee adigu maxal ibtiday dhacaysaa wamaa wixii suriqa la xadoo minhu isaga ay mima garasahu lahu kii kaariskaa sadaqatun sadaqu u yahay haddii sadaqatan aan idhaahnona waa iyadoon ku cadfayna halkii hore oo kaanadiiba dee inoo soo noqonaysa ilaa kaana wuxuu noqonayaa maa ukila minhu lahu sadaqatan wamaa suriqa wa kaana waxaanu ahaanayaayo maakii suriqa la xaday minhu isaga waxaan uu beeray lahu ay lilkaarisi sadaqatan sadaqu u noqon bartaasin wamaa akala wixii uu cunaa sabucu dugaagna minhu waa wixii dee isagu uu beeray uu kaba cunaana fa huwa isagu kaasi lahu sadaqatan halka nasbadii ma imanayso oo kaasi isaga sadaqu u yahay wamaa akalat idayru wixii uu haadkaa iyo waxaa duulaya ay cunaan ee ay ka cunaan wixii dee simaartii iyo caleentii wixii isagu beeray fa huwa lahu sadaqatun kaasna isaga sadaqu u yahay oo u noqonaya walaa yarza-uhu ma nuqsaaminayo axadun axad dee waxaasi naqsi bay ahayd wixii kale aan laba sheegin waa wixii naqsiga kuba yimaadiyo nuqsaan ilaa kaana lahu sadaqatan wixii cid ay kaba nuqsaamiso sadaqu u noqonaya bal ilaa kaana lahu sadaqatan dee waa sida daahirka haddaan kaanada aan ka dhigna tii naaqisada ahayd ee ismi iyo khabar qaadanaysay waxaana malaa nusqooyinka dhacay halkan ilaa kaana lahu sadaqatun taas baa nusqooyinka xaraka ahaan u dhacay ee waa dabdi qalam dabdi xaraka nusqooyinka dhacayoo taasna ishkaal ma jiro kaanadaan ka dhigaynaa mid taama ah oo faacil ku kaaftoomaysa ama marfuuc ku kaaftoomaysan u baahnayn khabar oo dee siba maala kana almadaru macnaa wujida almadaru oo kale ilaa kana lahu sadaqatu macnaa wuxuu noqonayaa waxaa dee kaasi ugu sugnaanaya isaga sadaqo oo sadaqu kaasi u noqon kale xadiidka fadli weyn baa inooguba sugan xagga waxaan laxaday inuu sadaqo u noqonayana macnaha wuxuu ka helayaa un ruuxii dee beertan lahaayee waxaan beeree kuba tabcay ajrigii iyo sawaabkii hadduu sadaqaysta uu ka heli lahaye macnuu maaha ruuxii xaday bay sadaqo ku noqonaysaayo dee iyada taasi milkii bay u noqonaya wuxuu hantiyo ma hantiyayo isaga xaaraan bay ku tahay waa kaa ku dambaabaya inuu u celiyaa ruuxiina waajib bay kuba noqon ama istixlaal kalaba yimaado iyo inuu kaba saamaxo laakiin waa ruuxii isagu tacabkan lahaa ayaa si wuxuu sadaqaystay oo kale ayuu ajrigii uu heli lahaa buu kaba helayaa laakiin kan isagu ee dembigiisii iyo imika inaanu waxaan milkeyne inuu celiya ay laazim kuma tahay iyadu waa halkeedao taasi isma bedelayso axaadiisu kolle waa inoo socon doontaa dee fadliguna waa kaa aad buu inoogu muuqdaa fadliga uu leeyahay oo wixii aanu xataa isaga ku talagelinay kumuu talagelin waxaan in lagaba cuno dadkani ama tuugan iyo waxaan inuu kaba qaato si kale ugu intifaac buu lahaa waxaanu xataa kuma talagelin inu niyeyn kol haddii nuqsaani ay timid tacabkii iyo sababtiina ay ahayd ilaahay subxaana wa tacala ajri sadaquu kaba siinaya xadaثna qtaybaة بn سacيid qala xadaثna layث naxa وxadaثna mحamed بn رمح qala أخbarana layث عan abi الزubayr عan jaabirin أن النabiya slى الlaه عalيه وasلم dakla wuxuu usoo galay calىa أmi mubashirin haweeney umu mubashir la yidhaaho oo alansaariyati ansaar ahayd buu usoo galay fii naqlin iyadoo timir dhexdeed ku sugan lahaa iyadoo usugnaato beer ay lahayd oo timirana ama bustaan ay lahayd oo timirana way dhex joogtay faqaala laha nabiyu sala allahu calayh wasalam haweenaydii baa rasuulka ilaahay ku yidhi man karasa macnaa yaa beeray oo haada nakla waa timirtan iyo bustaankan timirtaa yaa markii uu horreeyey beeray oo taas amuslimun ma ruux muslima ayaa isagu joojinteeda iyo beeritaankeeda lahaa am kaafirun mise ku gaala faqaalat waxay tidhi bal muslimun ruux muslima ayaa isagu dhirtan joojiyey oo beeray faqaala wuxuu yidhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh laa yakrisu muslimun karsan laa yakrisu dee kollay luqadeennii ma kala duno beer iyo beerunba weeye inkarsina waa wixii dee isagu jirid yeelanayay zarciguna waa waxyaalahan kale laba goynayo ee xubuubta ay kaba baxayso inagii dee waxaa la beeraya un weeye laa yakrisu muslimun karsan laftigan karsina waa mafcuul mudlaqa ama masterkii weeye taasuu noqon waxaa kaloo inoo suurto gelaysa inaan mafcuulu bihiba kaba dhigno oo uu macnuu yahay karsan bimacna almaqbuuso waa geedka naftiisiiyo wixii la beeray uu yahay oo dee waxay soo naqliyaan qolooyinkan luqadu ay soo naqliyaan laftigan karsi master ama mafcuul mudlaqana waa loo isticmaalaa karsi bimacna almaqruus oo ah geedkii la joojiyey ee la beerayna taas waa la yidhaha markaa karsi iyo khiraas oo kale oo khiraas isna bimacna almaqruusa sida kitaab bimacna almaktuub iyo isaad bimacna almabsuud ba u ahaa taasna karsi iyo khiraasba luqada way soo naqliyeen oo markaa waxay ku kala dunaanayaan midna dee imika karsan markaa mafcuul bihi baan kaba dhigayna waa wixii la joojinayo ma beerayo ruuxii muslimka ahaa karsan waa geed ma beerayo waxyaalaha dee jiridal ee midhuhu ay kaba baxaan haddii kalena beerid un bay noqon lahayd iyo dee markaas mafcuul mudlaqa ama master walaa yazracu zarcan tadna bimacna almazruc waa zarc ma zarcayo oo fayaakula uu cuno oo minhu waa mima garasahu aw zaracahu insaanun insaanu wax ka cuno walaa daabatun daabo walaa shay un shay daabadu dee asalkeeda hore kulu maa yadibu cala alardi daaba waa lagu idlaaqa wamaa min daabatin fi lardi ilaa cala llahi risquha waa macnihii caamka ahaa waxaa korka dhulka korkiisa socda oo dhan waa macnaheedii luqada asalkeedii ay ku lahayd curfi baa isagu wuxuu ku khaas yeelay ba maalan dawaat larbacba waxaan dee afarta adin ku socda bal curfi kasii khaasan baaba ah dawaat lxaafiro waxaan qoobka leh safarda iyo dameeriya waxaa in daaba la yidhaha wixii kale ay kaba baxaan markaa daaba macnaha hore aan nidhaahno dee cadfu caamin calaa khaas bay noqon insaanku daabadii buu kaba mid yahay haddii laakiin aan idhaha macnihii curfiga ahayd aan eegno dee cadfi muqaayiruu noqonaya insaanku daabada uu kaba baxsan yahay macnahan curfigu keenay lafdigani curfi ahaan uu leeya insaanku markaa uu kaba baxsan yahay walaa daabatun walaa shayun tan baa tacmiim ah iyadu wabaca taksiisu shay adigu wax isaga wixii uu ruuxani beeray haddii uu xun ama dad haba noqdeen ama wax kale haba noqdeen ay xun kaba cunaan ilaa kaanat lahu waxay u sugnaanayaa waxaas sadaqatan sadaqa ayuu u noqonayaa oo wixii isaga laga cunay laga nuqsaamiyey isagu yaanu ku talagelin bal yaanu marka horeba dooninbe ajrina isagaa sabab u lahaa isagaa ka shaqeeyoy tacabkiisii tahay ilaahay subxaana wa tacaala sawaabkii sadaqada la sadaqaysta laga helaya midlaba mid ah ayaa lagaba siinaya welibana intaa dee lagu intifaacayo waxaa nafcigiisu socdana ajrigaasi u soconaya waana inoo dambaysaa وxadثnي محaمد بن xاtم وبن أbي khلف qال xadثna روح qال xadثna بن جurayج qال أخبرnي أbو الزبير أنه سمعa جابر بن عبدالله يqول xadيiثku waa kii hore un waana xadيiثkii jaaبir saan soo aragnay isagaana baabku bal xadيiثka jaaبir waxa inoo raaci doonun xadيiث anasoo isagu la macna ayaa inoo raaci doona bal kol xataa tanna waa la wadaagsan doonaaba mubashir xadiidkeedana waa la wadaagsan doonaa ama sida xadiidkan jaabir uu la wadaagsan doonaa ruwaadna inta badan waa dad aynu soo marray wixii dee cusubeen hore aynaanu soo marin waan sheegi doonaa waa bal markaa dadkani laakiin intan horeynu imaka hayno waa dadkii horeynu kitaabka ugu soo arki jirnay jaabir ibni cabdillaahi ayaa abu zubayr baa uu caddeeya xadiidkan inuu isaga kaa maqlo wuxuu uhi jaabir buu maqlay isagoo leh samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo laa yakrisu rajulu muslimun rajulku waa mithaal uun haweenaydna la mid weeye garsan walaa zarcan oo fayaakula uu cuno minhu garsigiisii ama zarcigiisii sabcun dugaag uu ka cuno oo dee sabcuna waa bahalihii uun ta badanna waxa laguba idlaaqaa waxaa dee mici adag lahoo uu wax ku dilaa sabc laydhaah kolkol ba'da waa la reebaaba oo laakiin luqada badan dee sabco markaas sibaacun baa lagu jamciyaa in sabcunna way timaadaa sabcun oo bal mala aqira shaadaana oba la aqriya uma kala sabcun in waa la aqriyay iyada markaa sabcun sa aflus ama asbac oo kale waaba dee laguma jamciyaa bal waxa ay soo naqliyaan khaasatan waa goosha mala in sabcatun bay usoo naqliyaan luqada laba yidhaaho oo waxa weeyaan akhadahu akhda sabcati waa mael adigoo carabeed oo kale oy leeyihin libaaxa way kaba dhiiranta yidhaahaan sabcatun markaasay yidhaahaan waxaa lagu taskiriyaa subeyco haweenaydii aynu soo marray saxaabiyadda subeyca magacu de waa magaceedii laakiin asalka ismigani waa halkuu kaba yimi oo sabcatun oo ah allab waa maa labu ah ayaa taskiirkeedu noqonaya subayca noqonaya magacan dumarka ay u bixinayeenna waaba de malaa magac halkaasa asalku yahay sabcu waa waxaa dadiwaa markaas dee bahalihii un fayaa dugaagii fayaakulu minhu sabcun aw daa'irun aw shay-un ilaa kana lahu fiihi ajrun ruuxa wixii ajri iyo sawaaba ugu sugnaanaya waqaala bnu abi khalafin daa'irun shay-un macnaa laba sheekh baa muslim leeyahay xadiidka mid waa moxamed ibn abi ibnu xaatim midna waa moxamed ibnu abi khalaf labadoodan xadiidkii way wadaagsadeene ka hore waa ibnu xaatim isagu muxuu yihi aw daa'irun aw shay-un aw baa taale caadifaan isaga laakiin ibnu abi khalaf riwaayadiisa maxaa taalay awdii baa meeshii maqnayd caadifada ahayd oo isku cadfaysay oo daa'irun shay-un taasoo ama bedel ba de lakiin caadifkii waa taa riwaayadii hore ba inoogu sugnaayo awdan imaka caadifkii ahayd ama xarfucadafalkan ahayd unbaa ka maqan riwaayadiisa aan la socon si isagoon usoo naqliyo ama usoo wariyey xadaثna أحmed بن سacيid بn ibrahima qaala xadaثna rawx بn cibaadata rawx بn cibaadata markii dhaweyd waa kii sanadkii ka horeeyay nooguba sugnaa qaala xadaثna زakriya بn isxaaqa qaala aخbaranii cmr بn dinaari anahu samca jaabira bn cabdالlaahi yaquul xadiidka ninka hore uu kuba bilaabmaya axmed بn سacيid بn ibrahim waa nin sheekyada muslimka oo mid ah sheekhada muslimna way badayinoo dee laba boqol iyo ziyaado ayay gaadhaan oo dee bal laba boqol iyo labaataneeye in ka badan way gaadhaan inta kitaabkan uu wax kaga wariye laakiin isma leeko oo raggi dee had iyo goor waa taa habeen kastabaan arkayno ama habeen haddaynaan arag habeenka labaad inoogu jira iyo kuwa naadirkee marmar uun aan arkayno ayay isugu jiraan iyo kuwa dhexdhexaado yaanay aadna u badnaanin dee yaraadne laakiin waxoogaa axaadiista kuba leh ninkan hore umaynaan soo marin axmed ibnu saciid ibnu ibraahim waana dadka muslimiin sheekhadiisa ah aada u muqiliinta ah ee waxa weeyaan riwaayaadkooda uu kitaabka ay ku leeyihiin ama muslimu kaba wariyay yar tahay oo abu cabdillahi alashqar waa nin reer marwe ahaa kollay arribaadiyuna balwaa nisbadanna way ula yimaadaan xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba dhigaa horta waa nin siqa ah waa nin siqa iyada taase inuu dabaqadii koob iyo tobnaad ee ruwaadda yahay dabaqada koob iyo tobnaad ee ruwaaddana dee muslim aad baabay isugu dhow yihiin oo dabaqadii kaba horreysay uun waa dadkii atbaacu taabiciintii kuwii la kulmay kuwoodii waaweynaa maahay waa kuwoodii dhexe isagu taabici ma atbaacu taabiciintina maahay kuwaas dadkii la kulmo weliba kuwii waaweynaa aanu ahayn waktiyadii imaam axmed iyo abubaqdaad iyo yimi oo aadna culimadu markaa ay laba kulmeyno waa nin siqa ahaayo oo xaafidna ahaa kollay malaa sidiisa kalena u cibaado badnaayo ay aada uba ammaaneen kitaabkeennana xadiidkan oo keliya ayuu kuba leeyahay wax kale kuma laha halkanna waxaa iigu sugan imika akhbaranii camr bnu dinaar markii horena akhbaranii abuzubayr waxay taasi ka dhigan tahay xadiidkan jaabir ibnu cabdillaahi abuzubayrna waa ka wariyey camr bnu dinaarna uu kaba wariyey xadiidku xadiidkuna waa kii horeynu soo maray bal taasba weeye oo bal kii horeynu soo maray laakiin culimada qaarkood baa iyagu waxay kaba dhigaan oy leeyihiin xadiidkan marka la eego waxaa aada macruuf u ahaa abuzubayr inuu xadiidka kaba warinayo oo bal matalan taas uu warinayo oo nuskadii muslim stan baa dhacday lakiin abuzubayr can jaabir ayaa xadiidka kii lagu yaqaanay xadiidkan ahaa waa bacdiga alculamaa waa say qowlkooda uu yahay abumascuud idimashqi hadalkiisa wuxuu hi anahu samica jaabir bna cabdillaahi yaquulu dakala nabiyu sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay uu soo galay calaa umi macbadin umu macbad buu usoo galay xaa'idan waa xaa'id nascu lkhaafid ee fi xaa'idin waa iyadoo bustaan kuba sugan xaa'idkuna de waa bustaanka un iyadoo kuba sugan de waxaynu soo marayna dee timir inay ahayd laakiin maxaa riwaayadii hore kusoo maray umu mubashir ayuu rasuulka ilaahay usoo galay xaa'id ama bustaan beerana waa ugu soo galay waana xadiidkii hore uun duruqdiisii weeye waa xadiidkii jaabir halkana umu macbad baa dhacday bal mar dambaan yar eegi doonaa wax kalena way noo dambeeyaan waa haweeney keliya uune maaha haweeney labaad faqaala wuxu uhi yaa uma macbadin man garasa hada nakla bustaanku wax kala maahayna timir buu ahaaye nakliqan yaa ama timirtan dhirtan timirta ayaa joojiyey oo beeray a muslimun am kaafirun ma ruux muslima mise ku gaalan faqaalat bal muslimun ruux muslima ayaa dhirtan joojiyey oo beeray qaala markaa wuxuu uhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh falaa yaqrisu lmuslimu garsan fayaakula minhu insaanu walaa daabatu walaa dayrun ilaa kaana lahu sadaqatan ilaa yowmi alqiyaama wixii isaga lagaba nuqsaamiye laga cuno ama dad ha ka cuno ama xayawaan kale ama waxaa duulaya haadkii iyo waxyaalaha shimbiri iyo isaga sadaqay u noqonaysa ilaa maalinta qiyaamaha kolley ilaa maalinta qiyaamahana dee macnaa ajrigiisu waa u soconayaayo dee tay ku xambaaraanun waa intaa isagii haba dhinto yaanu noolaaninbe laakiin lagu intifaacayo weli zaracii ama dhirtii ay taa joogta ay tahay taa wuxuun lagaga intifaacayo ay tahay ajrigi waa u soconaya waa u daa'imayaa nin waa nin dee ajriga aakhira uu helayo ajir badan iyo sawaab badanna uu kuba helayo taasba weeyo macnaa isagii xataa hadduu dhinto ajrigani kol haddii inta lagu intifaacayo kama go-ayo waaba u soconayaan waxadaثana abubakr bal xadiidkan jaabir baan horta israacinaya intaynaan xadiidka eegin walow ka anasna laba mid yahay ama baabka waan israacin doonaa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna xafs bnu kiyaasi naxa وxadaثna abu quraybi وaisxaaq bnu ibrahima jamiiعa can abi mucaawiyata na abu bakr bn abi shayba xafs bnu kiyaas buu kaba wariyey abu qurayb mxamed ibn اlcalaa iyo isxaaq ibnu rahaweyne xadiidka ayay ka warinayaan abu mucaawiya jamiicana wuxuu wadaa labadan dambe sheekh weeye ee uu leeyahay sheekhadiisan x وxadaثna cmr النaqidu qaala xadaثna cmar bnu mحamadi xa imikana sheekh kale weeye weli xadiidka matigiisu waa kii hore uun waxyaala buu inoo yar kordhin doonaaye mati dambe oo dhan oo inoo soo socdaa ma jirto waa kan aynu kaba soo baxnay bal waa duruqdii kala dunayd ee xadiidku lahaa ee uu muslim kuba wariyey camr bni mxamedna xadiidka ayuu ka wariyay camaar ibni mxamed in la yidhaaho walaalana mahay de waa labadna ina isu sheekha kunyadiisa abulyaqdaan baa ninkan la yidhaah waa nin reer kuufa oo reer thawr ah walow markii dambe ilaa baqdaad uu degay waxaa abti u ah uu walaashihii dhashay sufyaan thawri waana isla reer dee kana waa athawriya isna waa athawri uun oo camar ibni moxamed sufyaan thawri ayaa abti uba u ah xafid ibnu xajar wuxuu kaba cabiraa saduuqun yukhdi macnaa nin martabadii saxiixa gaadhsiisan maaha waa nin run badan ah waa jaanib cadaalo laakiin akhdaa buu leeyahay xagga marka riwaayaadka oo kale wa kaana caabidan waa cibaaradiisii nin cibaado badanna waa caabidna waa ahaa dabaqada isdeedaade ruwaadana uu kaba dhigaa macnaa atbaacu taabiciintii kuwoodii dhexe ayuu kaba dhigaa laakiin isagoo xaafide saduuqaha kaba cabire akar de ama saddex afar de raggii xufaadii iyo aimadii ahaayoo tawsiiqiyo yidhi waasiqo martabadaa ka sarraysiiyey way jiraan muslimna xadiidkan unbu kuba leeyay waayo hor umaynaan soo marin dibna uma dambeeyo camaar ibni moxamed ninka aan leenahay sufyaan thawri athawri waayo abulyaqdaan aan nidhi sufyaan thawri baa abti u ahaa xa balkaas وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna بn fudayli wa mحamed ibn fudayl اdabi kul haؤulaaءi can اlacmash kuwaa dhammaantood acmash bay kaba wariyeen bal yuu sheegayaa waa sheekhadii muslim ragga u sheekhyada ah markii hore xafs bnu qiyaas baa uu ahaa haddana abu mucaawiya mحamed ibn khazim marka saddexaadna camaar ibn mحamed markii afraadna moxamed ibnu fudayl waa afartoodaas baa xadiidka acmash bay ka wariyeen acmash ayuu ka wariyay can abi sufyaana can jaabirin abu sufyaan markii hore abu zubayr iyo camr ibnu dinaar bal barhkood haba yidhaaheen waa xadiidkii abu zubayr xadiidku muslim laakiin nusqooyinkiisa sana haba dhacdee waynu soo aragnay imkana waa ninkii kale dalxat ibnu naafic la odhanaya in hore usoo maray ee jaabir kaba warinayay marka wuxuu ihi zaada camru fii riwaayatiha camru inaaqid riwaayadiisa can camaarin uu ka wariyey wuxuu ziyaadiyey wa abu quraybin wazaada abu quraybin abu quraybna fii riwaayatihi can abi mucaawiyata waxbay ziyaadiyeen oo faqaala can umi mubashirin bay yidhaaheen waa mid horta wa fii riwaayati bni fudaylin can imra'ati zayd bni xaarisata moxamed ibni fudayl riwaayadiisa haweeneydii zayd ibnu xaarisata kuba sugnaa wa fii riwaayati isxaaqa can abi mucaawiyata riwaayada isxaaq abu mucaawiye uu kaba wariyey qaala isxaaq baa yidhi rubamaa qaala inuu abu mucaawiya yidhaahaa la dhacaysay ama la arkayo inuu yidhaaho can umi mubashirin can inabiyi sala allahu calayhi wasalam wa rubamaa lam yaqul kolkolna waxaaba dhacaysay inaanu can ummi mubashirin can aanu odhan ee can jaabirin un uu yidhaaho intaa ku gaabsado wa kulluhum dadka imaka sheekhada muslim ahaana waa sheekhada muslim xadiidkan uu imika bal isku yar khilaafsan xagga musnadka cidda uu yahay musnadkiisu qaali waxay yidhaaheen can الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam bal in yar u yar fiirsada wuxuu leeyahay muslim wuxuu inoo sheegayaa sheekhyadan uu xadiidka kaba wariyey iskhilaaf kuba sugan xadiidka xadiidka ma umu mubashir baa rasuulka ilaahay ka warinayso markaa waxaa la odhanayaa musnadu umu mubashir weeye siay kaba cabiraan culimadu mise xadiidka jaabir baa rasuulka ilaahay kaba warinaya oo markaa ujeeddadu markaa jaabir umu mubashir buu ka warinaya umu mubashirna rasuulka ilaahay bay kaba warinaysaa oo waa musnadkii umu mubashir mise xadiidku waa riwaayaةu jaabirin can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam waa musnadkii jaabir bal taas baa iskhilaaf jira iskhilaafkina muxuu noqday camr ibn muxamed oo can camaar iyo abu quraybin can ibn mucaawiya abu mucaawiya waa lala wadaagsanaya abu qurayb can mucaawiya labadaasi maxay yidhaaheen can jaabirin can umi mubashirin taas bay yidhaaheen siyaadadu sheegayaana waa taa u yar fiirsadana hadalka ibnu fudayl isaga maxaa halkaa kuma sugnaa can jaabirin can imra'ati zayd ibni xaarisata waa saxaabigii jaliilkaa zayd ibnu xaarisata ee beryana zayd ibnu moxamed laba odhan jiray haweenaydiisii waana haweene keliya un umubashir baa haweenaydii zayd ahayd isxaaq riwaayadiisna maxaa dhacday abu mucaawiya u ka warinaya isaga dhexdiisaa dee kolla wuu sheegayay can ummi mubashir buu odhanayay awqaadda qaarkeedna can ummi mubashir muu odhanahayn marka meeshii iskhilaaf baa jiro labadaba xadiidku waa xadiis inoo sugan une waa labada dariiqna waaba la tasaxiixin karaaye xadiidka jaabir ibni cabdillaahi ma umu mubashir buu kaba wariyo iyaduna uu ka maqlayo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyada xadiidkaga warinaysa mise umu mubashir su-aashan iyo beertan rasuulka ilaahay ugu yimi unbaabi arrintu ahayde jaabir baa dee u joogay oo rasuulka ilaahay xadiidkii kaba maqlo inoogaba warinaya bal iskhilaafkoodu waa kaa barhkood waxay ka dhigeen musnadkii umu mubashir marka waxay ka dhigan tahay can jaabirin can ummi mubashir badna maxay kaba dhigeen ee may sheegintaas abu mucaawiyana kolley riwaayadiisa kolla umu mubashir waaba tana abu qurayb wax kale kamuu soo naqlin riwaayadda isxaaqna kol uu ka aamuso taas iyo kol uu yidhaahaba labada ama kol uu ku gaabsado can jaabir iyo kaloo can ummi mubashir yidhaaha way ahaydba riwaayadda isxaaqo isaga kama warinayo bal intaa weeye moxamed ibnu fudayl wax kale ma soo kordhinaye waa haweeneydna umu mubashir ayuu can imra'ati zayd ibnu xaarisata wuxuu inoo soo kordhiyey umu mubashirtani waa zayd ibnu xaarisata haweeneydiisiina tahay bal markaa xadiidka umu macbadna waa lagu wariyey umu mubashirna waa lagu wariyo barhkood ay kaba dhigaan riwaayada balay soo kale iyo inay ahaydba umu bishirina mubashir inaanay ahayn imra'atu zayd ibnu xaarisatena waa haweene keliya umu mubashir baa la odhanayay umu macbadna markaa bal waa iyadii uun waana zayd ibnu xaarisata haweeneydiisii bay ahayde bal ma aha dumar kala duwan ma aha horta taas wey wa kulluhum qaaluudanna wuxuu uga wadaa oo u jeedaa iskhilaafkoodaasi xadiidku ma musnad umu mubashir ba mise waa musnadkii jaabirha iskuma khilaafsanaadeene laakiin arrin aanay isku khilaafsanayn baa jiro ah dhammaanba inay xadiidka isku waafaqsan yihin inuu marfuuc yahay laakiin xadiidka way isku waafaqsaneen la odhanayo can inabiyi sala allahu calayh wasalam ma waa can jaabirin can inabiyi sala allahu calayh wasalam mise can jaabirin can ummi mubashirin can inabiyi sala allahu calay wasalam waa intaase laakiin xagga inuu marfuuc yahay iyada taa intooduba way isku waafaqsan yihin oo iyada taas ciddee mawquuf kaba dhigaysaa ma jirto dhammaanba can inabiyi sala allahu calayh wasalam way odhanayaane waa halkan ma umu mubashir musnadkeedii baa u jaabir kaba maqlay mise jaabir isaga toos rasuulka ilaahi ugaba maqlay xadiidkuna waa xadiidkaa inoo sugan ee inoo saxiixa binaxwi xadiidi cadaain wa abi zubayr wa camr bni dinaar marka xadiidkan qolooyinkani ay wariyeen na ee acmash laga warinayo can abi sufyaan eeg waa acmash can abi sufyaan can jaabir wuxuu laba mid yahay xadiidkii cadaa iyo abu zubayr iyo camr bni dinaar ay muslim jaabir kaba wariyeen waa duruqdii hore ayunbuu kana laba mid yahay naxwigii yahay waana abu acmash can abi sufyaan can jaabir ina inta kale unbaa isbedbedeshay halkaas iyada isma bedelayso waa meeshay ku wada kulmayaan bal xadiidkii iyada i marka jaabir marka la egar waxay inaogu yar sugnaana oo in umubashir haweeneyna la yidhaha umu macbadna la yidhaha umu bashirina barhkood baaba ama bashiir yihi bal markaa waxa weeyaan haweeneydii zayd ibnu xaarisa ina tahay waayo islaamtay rasuulka ilaahay mamubayaco la mubaayacootay xafsa bintu cumar xadiid ay ka warinaysaana waa jira bal markaa taasi waa arrinka xadiidka oo taasi waa umuuraha inoo yar cad nusqooyinka iyo riwaayaadka waa ku yar kala dunaadeena bal waa haweene keliya un intaynaan xadiidka iyo bal walow aan dee yar sheegnayba wuxuu inoo faa'iideynayo laqbada uu inoogaba cadiya aan inaan dib ugu soo yar laamin xadiidkan anasna waan raacinayna xadaثna yaحya بن yaحyى وqtaybaة بن سacيidi ومحamed بن cubaydin الغubariy والlفظ لyaحyى qala yaحyى أخbarana وqal الآkخhrani xadaثna abu muaawiyata abu cawaanata na saddexa sheekhe mslim sheekh keliyay wada leeyihin waa abu cawaana midki isagu wuxuu yihi yaxya akhbaranaa abu cawaanata labada kalena xadaثanaa abu cawaanata waa isla mid can qataadata can anasin qaala anahu qaal anas ibn malik ba wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam ma min muslimin ruux muslimi ma jiro yaqrisu beeraya karsan waa dee dhir buu joojinayaa oo uu beerayaa dee wax laga cuno aw yazracu ama zarcaya zarcan waa dee wixii kale harurkii arabakiliya wixii laba midka ah oo fayaakula minhu fayaakulu minhu طayru aw insaanu aw bahiimatun bal imaka halkan fayaakula fa'du waatii sababiyada ahayd waxaana sii kolley xataa kuwii ugu yaryaraa kutubta naxwada inooguma sugnaa fadaa sababiyadaa dabadeed da ficilkaa mudaaracee gelaya dee waana xaaladii nafyi dabadii ama jawaa kan yimi waxa weeye in ficilka mudaaraca mudmaro oo dee kolley istaarkeeduna waajib yahay ama qarsoon in la nasbiyo qaacidaduna markaa waxay keenaysaa taasi fayaakula minhu tayrun aw insana aw bahimatun la yidhaaho oo aan laanta fadxino bal taas bay dahay laakiin nusqooyinkii markaa kitaabku fayaakulu minhu oo ah in la rafciyo la damiyo meesha la rafciyo la godo way isku waafaqsan yihiin waana xaraka ahaan maha dee kalaam kaloo laga hadlay ma jirta xarakadii nusqooyinku waa sidaas oo kale bal haddii markaa riwaayadu ay saa tahay macnuhu wuxuu noqonayaa dee iyada halkan waxaa mudnaanta yeelanayd in la nasbiyo ficilkee laakiin hadday riwaayadu san kuma sugnaato arrinku wuxuu noqonayaa waa jumlo jumlo lagu cadfayo jumlo tii hore ka dhalanaysa maaho marka dee waxa weeyaan unbay noqon jumladii hore ee yaqrisu karsantii aw yazracu zarcantii ayuunbaa jumladana ay kuma cadfanaanaysaayo saasay rafcada ay bal lagu tawjiihinaya fayaakulu minhu tayrun aw insaanu aw bahimatun ila kana lahu bihi sadaqa waana tii aynu soo aragnay وxdثna cبd بن حmaydi qال xadثna mسلم بن إbrاhيm qال xadثna abاn بن يزيد qال xadثna qتاadة qال xadثna أنس بن mالك riwaayadiisii hore can أنسi buu yihi waana تdliis baa lagu yaqaanaa waa kan cadeeyey samاacي أن نبي الlahi صلى الله عليه وsلم bal xadiidka شheeka labaad cabd بن حmayd waxa u sheeka mسلم بن إbrاhيm waa imaam aad u macruuf aad u mashhuuro mسلم بن إbrاhيm الفrahidi الأزدي taas baaba la yidhaah waa dadkii axaadiisa badan lahaa waa nin siqa ah ma'muuna xaafid ahaa axaadiistiisu ay aad iyo aada uba badan tahay dadkii atbaacu taabiciintii raggii ugu dambambeeyey weliba kuwoodii sii yaryaraana kaba mid ah muslim waa siduu wax kaga wariyaa oo isagu si mase lamau kulmin waa sido waayo xadiidkan iyo xadiis keliya inoo dambeeyuu leeyo labada xadiisba waa loo dhexeeya halkaasoo kale uu ku sugan yahay ma jirto bukhaari isagu waa sida la-aan buu kaga wariyaa waxaa kaloo bukhaari halkan kulaba siban abu da-uud ayaa isaguna waa sidalaan ka wariya dee kutubta taraajimtana waxaa inoogu sugan wa akbaru shaykhin liabi da-uud abu da-uud marka la yidhaha sheekhyadiisa ninka ugu weyn weeye macnaa waqtigu dhintay marka la eego sheekhyadiisii waa ninka ugu weyn taqriib saasaa kusugan iyo keyrkoodba kutubta taraajimta oo dhan akbaru shaykhin liabi da-uud oo macnaa laba boqol iyo labayo labaatankii hijradu dhintay waa waqtiyadii dee markaas isaguna dalabkiisii mala uu soo gaadhay bilaada ciraaq iyo soo gaadhay isagaa ugu markaa sheekadiisa ugu da-weyn weyn horaan u sheegay nin muslim sheekadiisa ninka ugu weyn yaa xusuusan nacam qacnabi u ahaa taas ciddii halkaa ka sheegta qacnabi baa ugu weyn sheekadiisa wakti kalean markas waan ku celceliya taas waayo waxaa laga xaj waa dhowr iyo toban jirkiisii laba boqol iyo labaatankii hijirada ayuu xajka kula kulma xajku wax kaga wariyey axaadiistasamaba badna muxaramna waa dhintay laba boqol iyo koob iyo labaatankii qacnabiye waa afar iyo toban jirkiisii muslima markaa waqtiga ugu horreysay uu yimi waana xajka mawsimka xajku kagaba wariyay qacnabi laakiin muslim ibn ibrahim bal waa nin saasay laakiin muslim labada xadiisun buu kuba leeyay macnaa abu da-uud iyo bukhaari waa sida la-aan weeye muslimna abu da-uudna isagaa ugu weyn tan waana nin la yidhaha ilaa kun sheekhin ka badan ama wax ku dhow sideed boqoliyo bay gaarsiiyaan toddobaatan dumar ayiin ayuu wax ka wariyay haddana basre kama bixin muu rexlayn xernimo ma gelin marnaba mu rexlayno waxay leeyihin kaabadii dee ku taalay basre kama tallaabinba isagoo cidna umuu rexlayn ilaa waa cilmigu suu badnaayo halkaa haddana waa dadka axaadiisooda ilaa sideed boqol iyo mana guursane ilaa sideed boqol oo markaa ruuxiyo kaba wariyo toddobaatan dee waa dumarku si iyaguna xaggaa waktigaas ilaa dee waktiyo dambe xaafid ibnu xajar iyo ibnu casaakir iyo dahabi iyo dumar badan oo sheekhyadooda ay wax kaba wariyaan ba asaaniidooda kuma sugan ama kutubta macaajibtooda iyo raggaasba waa say dee kolley marxalo sare aqoontii ay gaadhayeen de ama tashriici islaamku ina wuxuu ka hor joogsanaya may ahayn haddaba muslim ninkaas xadiidkani waa xadiid damba un ayuu ku leeyahay kitaabka waana nin saasaba wey hadda inta kale waa intaan soo aragnay muxuu yihi anas ibn malik ana nabiy اllahi salى اllahu alayh wasalam dakala wuxuu galay naklan liumi mubashirin beer umu mubashir ay lahayd ayuu soo galay imra'ati min alansaar waana in haweeney ansaar ah zayd ibnu xarisatan dee markii madiine la tegay buu guursaday oo bal markaa malaa dee waana looga horeeyey taas bay haweenadiisay ahayd faqaala rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam man garasa hada nakla a muslimu am kafirun qaaluu waxay dhahdeen dadkii muslimun binaxwi xadiiihim waa raggii hore xadiidkoodii mid laba mid ah imika waa xadiidkan anas dad bal imika damiirkan aynuu celinaana dee bal meeshii hadday xataa qataado tahay xadiidkii horena qataada waa kuma sugnaa abu cawaana kii hore ka wariyey kana abaan baa kaba wariyey wax saasi ma jiraan marka waxaa suurtagalas uu saaxib albaxr maxuud kaba cabiro inuu sheekhadii muslime saddexdaa yahay oo shan saddex sheekh hor aan soo aragnay yaxya iyo qutaybe iyo moxamed ibnu cubayd xadiidkuna waa xadiidkan qataada can anas maantana waxaa soo kordhay cabdi ibnu xumayd oo sheekh afraada haddaba cabdi ibnu xumayd dee xadiidkiinay su-aashii hore u mooye wixii rasuulka ilaahay uu yihi markaasi uu raaciyo ma min muslim yaqlisu qarsan inoomu soo naqlino kii hore u ixaaleeye haddaba xadiidkan cabdi ibnu xumaydna wuxuu laba mid yahayba qolooyinkaa hore saddexdee muslim uu kaba wariyey xadiidka xadiidkoodii iyo riwaayadoodii ayuu iyagana naxwigeed yahay oo bal markaa binaxwi xadiidi masheekhadii muslim baan awal hore meelahay ku kulmayaan asaaniidu baan u celinaynay ee imaka dee taasi ma jirto ee waa sheekhada muslim ayuu ninkana waa nin afraade u laba mid yahay baabku waa inoo dhammaadeen axaadiisata inooguma sugana horta bal qarsiga waa dhirtan dee lagu intifaacaye midhaha le ee bal taas iyo zaraca iyaduna waxa weeyaan xubuubta iyo dee waxa aynu aqwaade iyadana ay ba kuba sugan tahay beeritaankaas fadliga uu leeyahay baa inoogu sugan waa fadli aada iyo aada u weyn oo ee waxa fadli inoogu filanba ajriga taa kaba dhalanaya intii qarsigaasi ama zaracaasi joogay ama wax kasii dhashayba uu joogay in ajrigaasi u soconaya ruuxii oo nugu aynu isagoo dhintay baa ajrigu u soconaya waxaa kaloo fadli inooguma filan wax kastoo bal isaga in ama dayr ha noqoto ama xataa tuugya xadaya ha noqoto shimbir ha noqoto wixii sidaasa midhaha ay xataa dabayshu daadinaysee wax kale ay cunayaan isagu aada sadaqaysatid ma lahayn niyadiisaasna kumamay jirin haddana inay isagay tacabkii iyo sababtii tahe ajri iyo sawaab sadaqo loogaba qorayo taas baa iyada inooguma sugan oo dee waa fadliyo aada u weyn oo taasi waa xasin iyo boorin laysku boorinayo waxyaalaha dhulkana cimaaradu ay uguma sugan tahay dad iyo dee adduunyo iyo waxaa kalena ay kuba intifaacayaan in loo cinaayoodo oo lagaba shaqeeyo boorin layskuba boorinayo in waxaa kaloo iyada inooguma sugan bal dee inay kol haddii fadligaa ay leedahay maxaa kaba dhalanaya xasigaasi ruuxu inuu beer yeesho samaysto oo kale noocaasi inaanay zuhdigii iyo tawakulkii iyo wax ka hor imanayo ahayn qolooyinkii zuhaada ah dee marhkoodii ama jahalada ahaayee taas ama nacay ama ka dhigay taasna dee waxaa hadalkaasi wax ictibaare ma laha laakiin xadiis baa jira tirmidia ay wariyeenoo laa tatakiduu daycata fatargabuu fi dunya macnaha waa beero iyo waxyaalahaas ha yeelanin oo markaa adduunya ad raqabaysaane taa culimadu waxay kuba xambaareenun marka ruuxu wax kastaba oo umuurihii diinta uu kagaba shuqloomo taas uu kagaba shuqloomo ayay kuba xambaareeneen laakiin markay taa aanay ahaynba iyada in isagiibaa naftiisii buu horta dee kaga maarmaya oo baahi dad buu kaga maarmaya waxaa ku intifaacay oo dhanna ajri bay u tahay dadkiina nafciga iyo waxtarka weyn baa uguma sugan in bal markaa ajrigaa badan bay leedaho iyada taasi xadiidkuna taasuu kuba xambaaran yahay bal taas baa iyada inooguma sugan halkan sheekuna kolley bal waxyaalaha makaasirta kuwa ugu fiican iyabuu in yar kalaam kuba leeya walow sharxu muhadab uba xaaleeyo kolley arrintiisu ay tahay adibal makaasib si dee waa shaqadii gacanta lagaba qabanayo dee zarac iyo waxyaalahaas taniya ay kaba mid tahay inay adibal makaasib ay tahay dee kolley wax kastoo xalaaliba waa kasbi fiican laakiin waa keeba u mudan taas ayaa kolley culimada hadalkood iyo waxyaalahaas yahay arrinta kale inooguma sugan rasuulka ilaahi maa min muslimin baa laftiga inoogu soo noqnoqday wuxuuna waa ajri iyo hawaab aakhira waxaa laga hadlayaa ajriga iyo hawaabka aakhirana ruuxii muslimka ahaa ayuunbuu ku kooban yahay kaas baa ajrigan iyo hawaabkan helaya ama ruuxii gaalka ahaa ee dhulkaa beeray ee kaba shaqeeyey oo kale dee saynu hore ugu soo marray kitaabuliimaan iyo addunyo waaba lagu arsaaqaya ama caafiya ha lagu siiyo ama risqiga ha loogu hagaajiyo ha loogu waasiciyo wax kale ha laguba siiyo addunyo waxbuu kuba heliye laakiin aakhiro wax sawaabiya wax ajriya kuma laha taasi laakiin kama dhigna inaan adduunyadii waxaanu ku helayn biriga iyo ixsaanka iyo wixii uu laba yimaado ama dad haddii u gargaaro ama waxyaalahaasoo adduunyadiibaa wixiisii looguma qadimaya taa horeynu uba soo maray arrinta kale inooguga sugan ruuxii muslimkaa wixii laga xaday maalkiisa ama wax kale ee daa'ir iyo daame iyo waxyaala ay ka itilaafiyeen inuu ajrigeedii yeelanayo xadiidka inoogu sugan tahay ajrigeed iyo sawaabkii uu yeelanayo bal waa umuuraha xadiidka inooguma sugan waana fadli aada iyo aada u weyn oo dee bal jaanibkaas ah baabu wadci ljawaaixi aadaabkani ba wadci ljawaaixi waxyaalihii aafooyinka jawaaix waa jamcu jaaixatin jaa-ixana waa alaafa ama musiibada helaysa sadee imanka zaraci oo kale hamaday ku dhacay kulayl adagoo gubay waa taas wixii maalka helayay ee baabiin iyo halaagayay waxyaalaha aanay dadkuna sunci iyo kulahaynba ah ayaa jaa-ixo lagu magacaabaye bal taa dejinteedii deyntii la deynayey ayay tahay macnaha axaadiista inooguma imana macnuhu waxa weeyaan un ruuxii de hadday beertiisii uu isagu lahaa cid kale oo imanka wax kulihina aanay jirin ay waxaasi helaan dee kol haddii wixii kale ee kalaba dee kolley waa musiibo kuwa timi oo ajrigeed iyo taa uu yeelanaya ta imanka halkan lagaba hadlaya waxa weeyaan timarti waa tay aanu soo maray wakti la iibin karaa inay jirto dee qabla buduwi salaax lama iibinayo laakiin bacda buduwi salaax waa la iibinayaa waa bannaantay in la iibiyaa saynu axaadiiseedii soo maray midhihiina markan la leeyahay waa bacda buduwi salaax macluum ahaa midho la goostay oo la gooyey inay waa midho geed saaran dhici karta muddo dee loo baahiyay inay kuba sii jiraan ruuxii dee iibiyeyna ruuxii kale dee isaga saqigiisiiya bal haba idhahan culimadu isagaa lagu leeya takhliyadii baa meeshii jirta isagu siduu doonaha uba gurto ee haddaba bal midhahaasoo kale la iibiyey oo ruux iibsaday gacantiisii weli may soo gelin oo weli waktigii waa kaa geedkii bay saarayiin aafaa kuba timi maxaa xukunkeedu noqonaya wixiina waa laga iibiyey miyaad waa taas weeye waxay inooguma imanayaan arrintaa horeynu soo marnay bacda buduwi salaax inta badan waxaan loo fasaxay sharcigu aafaadkii iyo caahaadkii badankoodii way ka badbaadeen baan nidhi in waxaan qabla buduwi salaaxna waxay mucarad u yihiin wixiiba aafa inay ku timaado midhiiba ay bixi waayaan labada xaalaba waa aqlabi oo kuwa qabla buduwi salaaxna dee waa suurtagal inay caadi noqdaan oo ay gaadhaan waktigii lagu intifaacayo la goosto kuwa bacda buduwi salaaxna kolkol aafo caarido inay kuba timaado walow inta badnayd ay badnayd inay aafo waktigaa ay adkaadeen ay kaba nabadgaleen oo de ay bislaado ay bilaabeen inay bislaadaan haddana wax guba ama baabiya waa ku iman karaayo dee maaha macnuur ilowba ilow ama caaha kuwa imanaysa asal ahaan maba jirto bal taas weeye imaka wadca jawaaix waan arki doonaa bal axaadiisin xadaثanي abu طاahiri qaala aخbarana بn wahbi can ibni jurayji ana aba zubayr aخbarahu can jaabir bn cabd الlaahi ana rasuula اllahi salى الlahu عalيه wasalama qaala in bicta haddaad iibisid min akika walaalkaa samaran midho aad ka iibisid xa waa dariiq kalu kuba laabmay isagoo sanadkii qeyb un shardigii un weeye jawaabtii weli way dambaysaaba ma tigie waxadaثana moxamed ibnu cabaadin qaala xadaثana abu dabrata ragganna waan soo aragnay abu dabrata anas ibnu ciyaad baa la idhaha moxamed ibnu cabaad ibnu zibraqan iyaduna horun baan usoo aragnay can ibni jurayjin can abi zubayr anahu samica jaabira bna cabdillaahi yaquulu qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam low bicta haddaad iibisid min akhiika walaalkaa samaran midho aad ka iibisid faasaabatu simaartii ama ay asiibto jaa-ixatun aafo iyo musiiba ay kuba timaado qabowba kuba dhaco wixii waaba wada gubteenba ama kulayl adag ama wax kalaa kuba yimi dabayl baa ku timaa wada daata adugu bal aafowun ay kuba timaado falaa yaxilu laka xalaalkuuma aha an taakuda inaad qaatido minhu isaga xaggiisa shay-an wax oo dee inay simaartan wixii muqaabilkeeda ahaa ee lacagta ayagu kaagaba iibsaday ee ciwadka ahaa kol haddaad ciwadkiiba aanu jirinu meeshii uu kaba baxay inaad ka qaataa kuuma banaana ima maxaad taakudu ku qaadanaysaa maala akhika walaalkaa xoolihiisa aad ugu qaadanaysaa bigayri xaqin waa xaq la-aan waayo kul haddaad muqaabil jirin xaqdara ay noqon dulmi aad xoolihiisii ku cunaysa noqon faraa ka qaadi weeye waxbaha kaba qaadanin xoolaha walaalkaa waxaad ku badnaysataa maanta ma jirto kol haddaa wixii uu helayeyba ay meeshii kaba baxeen وxadثna xسن بن الxulwaniي qال xadثna أbو cاaصm عan iبn jurayجi بhada الإsنaadi mثlahu ina jurayj isnaadkuna de waa ina jurayj intii kaba dambeysay xadiidkuna ama matiguna waa kii oo kale xadثna yaحya بن ayub al xadiid kol hadduu inoo soconayo walow dee duruq uu leeyahay riwaad kala duwane ay warinayaan oo imaka kan anas baa inoo bilaabmaya hadhowna jaabir kalan uba noqon doonaa lakiin waa wax keliya wada tilmaamaya ani aan israacino baabka xadثna axaadiiثiisaan ujeeda xadثna yaحya بن أyuba وqtaybaة وعaliي بن xujri qaluu xadثna ismaaعيل بن jaعfar عan xumaydi عan anasi أn النabiya slى الlaهu عalيه waslم nahaa can bayci ثmr النkl xatىa taswa bal horta sanadka cidi inoo cusubi ma jirto xumaydna maanta anas buu kaba warinayaa kale xumaydna asxaabtii anas buu kamid ah waa ninkii xumayd ibn abi xumayd ama xumayd uطawiil loo yaqaano iqada ahaa laakiin tadliis baa lagu yaqaanaa siay culimmadu yidhaahaan marka waxaana jirta ragga culimada ama muxadisiinta qaarkood sheegtay axaadiisa uu anas ka warinayo inteeda badan inuu waasido kaga wariyo oo asxaabtii kale anase qataade iyo thaabit iyo kuwaas ayuu kaba wariyey ee waa rido wuu tadliiseeyo anas isaga intuu anas kaba wariyay bay yidhaahaan waaba shan xadiisun bal taas bay barhkood sheegteen alxaafid ibn xajar baana kalaamkiisanaan soo naqlinay waana fatxubaari meelaha qaybahiisa ugu dambeeyaba ayaa ama meelaha dambe uu noqonaya kitaabka qaybihiisa dambe muslim iyo bukhaarina waxay ku kala duwan yihin muslim ma badsan xumayd can anas marka la eego taas bukhaari se uu badsaday oo iyada way kuba badan yihiin xaafid ibn xajarna wuxuu yidhaha kolley arrintu saas maaha shantaa xadiid ay sheegeen adcaafteeda uu anas kaba wariyey ayaa jirta ee kuwo kaleo uu waasido kaga wariyaana way jirtaayo kol kol waasidadii markuu caddeeyana taasi ay caddaynaysa tadliisku had iyo goor tadliis inaanay jirin oo waa kan caddaynayaba waasidadii laakiin muslim kollay arrintaa iyo hadalkaa yimi daraaddeed iyo ayuu aad u yaraystay inuu dee axaadiisan anas xumayd can anas uu soo saaro uu yaraystay muslim bukhaari waa badan yahay wuu badsadaye laakiin wuxuu yidhaahaa axaadiisa uu bukhaarina kaba warinaya oo wax ama uu caddeeyey anas inuu ka maqlay xadiidkeennana ee maqalkii waa cadyahaye anas inuu ka maqlay uu caddeeyey ama dejisan maqaamka kaas oo masalan hadduu xumayd ninka ka warinayaa shucbo yahay shucba arrin baa lagu yaqaanaa sheekadiisa tadliiska lagu yaqaano sida qataade iyo abu isxaaq asabiic iyo ragga caynkaas oo kale ah wixii ay iyagu maqleen unbuu ka xambaaraayo wax kale kama xambaaro marka xadiidkii hadduu shucba raawigiisa yahay raggaa mudalisiintiina sheekhadiisa mid kamidii uu yahay carna ay taalo waxay ka dhigan tahay xadiidku waa xadiidka samaac weeye oo iyada isagaa dee taasu mooye si kalema yeeli jirin saa daraaddeed waxay dejisan tahay iyadoo samaacii la caddeeyey macnaha axaadiisa ama waa noocaas ama waa kuwa uu samaac caddeeyey kuwa bukhaari uu badsaday ee laakiin kollay arrinku ma aha shan xadiisun buu kaba wariyay waa hadalka uu leeyahay kollay jaamica taxsiil calaa-i oo dee sheekh kama horreeye xaafid sheekhyadiisii buu u sheekeeyahayna kitaabkiisa jaamica taxsiil hadal waa ku leeyo ee asaaniidda irsaalka kuma suganya ama tadliiska ayuu kuma soo diray isnaadkan bal markaa laakiin xadiidkan waan haynaaba maqalkii oo wuxuuhi ana nabiya sala allahu alayh wasalam nahaa waa nahiyey can bayci samari nakli waa dhirta timirta midhaheeda waa timirtii in la iibiyo xataa tashuwa ilaa ay dee midabaynayso dee ujeedadu markii hore curdig bay ahayd jilicsan waaba yar adkaato balxi bay noqotayd haddana waa markay busriga noqotee inta yar jilicday dee soo bislaanaysee midabadeedii ay ama casaato ama cawlaato taasoo kale saynu hore usoo maray faqulnaa lianasin eeg waa xumayd baa leh waxaan ku nidhi nusooyinka qaarkood sida faqultu lianasin baaba taalay waxa weeyaan anas ba waxaanu ku nidhi maa zahwuha zahwiga timirtu muxuu yahay horaanaynu usoo maray bal waana raggii aan xagga hoose kuma sugnaaye luqawiyiinta ee kelimada isku hayay tazhu zaha yasu iyo azha yusi iskuba hayay barkood labada ay wada sugayeen barna mid ahaan ama labada ay kala sugeen waa tii xataa idinku a taraajimtooda soo hesheenba xadiidka waataynu soo maray dee noocyadii kale markaynu halkii midhaha iibitaankooda kusoo jirnay faqulnaa lianasi ma zahwa qaala wuxu uhi taxmaru way casaan watasfaru way cawlaan oo ujeedadu dee maaha un dee waa markay bilowda un maha shardi inuu aad iyo aad xumradaas ama sufradaasi ay wax haabita si xataa siiqadu keenaysa ay timaadee waayo hore inuu taxmaru watasfaru usoo maray anas ba markaa muxuu yihi bal halkan eega ara'aytaka waa arrinkii buu dee nahiyintii ayuu rasuulka ilaahi waa diiday midhi inta aanay dee waktigii lagu intifaacayay bislaan iyo gaadhin in la iibiyo waayo waxay curdo u yihiin waxay halis u yihiin inay daataanba ama aanay bixinba oonay taab noqon markaasaa muxuu yihi ara'aytaka bal waxaad iiga warantaa in manaca allahu samarata haddii ilaahay midhihiiba uu manciyo uu hor joogsado ay bixiba waayaan halkaa ay kuba joogsadaan bima tastaxilu maxaad ku banaysanaysaa maal akrika walaalkaa xoolihiisan aada qaadatay waxaanu isagii waxba kama helin oon bixinba seed maxaad ku banaysanaysaa waxaad kaga qaataa ma jirto dulmi bay noqon kuma banaana markaa sidaa daraaddeed dee waxa weeyaan suuradaa lama iibin karo ee haddii laakiin ay iib u dhaco waa taa aynu soo maray ama meesha ay imanayso ama ay afaba ay asiinto in bes faraa laga qaadayo wixii aan lagaba qaadanaynba kolle khilaafka culimadna waa inoo dambeeyaan xdثnي أbو الطاhر qال أخبرnا بن وهب qال أخبرnي مالك عن حمayd الطويل عن أنس بن مالك أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم نhى waa نahiyey عan byع الثمرة midhaha iibitaankooda حatىa تزhiya eeg markii hore حatىa تزhuwa ficilku ثuلاثي buu ahaa imika ficilkii رubاaci buu noqday أzhى يزhي حatىa تزhiya qalوu وma تزhiya waxay dhaheen oo أنس lagu yihi وma تزhiya qaaلa تحmr faqaala wa way casaan faqaala wuxuu yihi daahirka kalaamkuna waa si wuxuu anas hadalka leeyahay anas leeyahayba arrinku xadiidka marfuuc uu yahay samarada in la iibiyo iyadoon markaas weli waqtiga bislaanaysa la gaadhin faqaala bal taas waa daahir lakiin wax ka duwanna waan arki doonaaye faqaala idaa manaca allahu samarata haddii bal ilaahay manciyo midhihii oo ay midhihiiba bixi waayaan halkaaba dhaafi waayaan fabima tastaxilu maxaad ku banaysanaysaa maal akrika walaalkaa maalkiisii kolle maad waa ti istifaamiyadayda badii jaarada ahayd ay gashay xurufta isti markaa xurufu jaraday maada istifaamiyada gashan alifteeda waa la gooyaa xadaanii bal weli waan inoo socotaa xadiidku xadaanii moxamed ibnu cabaadin qaala xadaanaa cabdاlcaziiz ibnu moxamedin wa ana cabdاlcaziiz daarawardi waxna xadiidkii xumaydi un can xumaydin can anasin ana nabiya salى اllahu alayh wasalama qaala in lam yusmirha allahu ilaahay haddaanu midhaynba oo wixii midho aanu kaba soo saarin fabima yastaxilu axadukum muxuu banaysanayaa uu ku banaysanayaa midkiin maala akhiihi walaalkii maalkiisa uu ku banaysanayaa bal xadiid kalea inoo dambeeyo xadiidka jaabira waana raacin doonaaye laakiin halkan baa waxaa jirta cibaaradan eeg markii hore waxa inoo horeysay rasuulka ilaahay xadiidkiisii nahaa can bayci samara can bayci samari nakli labada riwaayo ismaaciil ibnu jacfar markuu xumayd ka warinayey malik markuu xumayd ka wariye way inooguba sugnayd inta kalena tacliil oo kale idaa manaca allahu samarata waxaa ciladii dabaltaa la isugu diidaya inooguma sugnayd laakiin halkan maxaa dhacay intii hore inoogumaba sugnaa intii dambe nidhi daahirku waxaaba weeye si wuxuu anas kalaamkii yahay ayaa waxay noqotayba xadiidkii marfuuca ahaa intii hore eeg marfuuca markii hore inoo ahaydee sariixa inoogu ahayd imika lama socoto intii dambe daahirku uu ahaa mid iyada sariix bay ahayd faqulnaa lianasin maa zahwha anas ba hadalkii leh ta kale riwaayada malikna dee taas oo kale aan kuba xambaarayna qaaluu wamaa tusi qaala taxmaru faqaala idaa manaca allahu samarata halkana intibaa iyada marfuuc noqotay markaa daraquni oo kale ama imaamkaas kolley dee kitaab dhanna waa leyo tatabuc lagu magacaabay iyo ilzaam oo bukhaari iyo muslim ba axaadiidu ku naqdinayo kuba tatabucay kitaabkana waa la madbaceeyey iyadoo la taxqiijiyana waa la madbaceeyeyba kollay dee intan inooguma horeysa marar kala duwanna waxyaalo umuurihii intiqaadkiisa ahayd waan soo maray inta badan asaanidiiyo waxyaalaha uga badnaata ama taasba kollay culimadna nawowi oo kalena meelahaas ma dhaafo waana kaba jawaaba walow halkan imika jawaab aanu isagu dhigtay aanu jirinoo si wuxuu hadalkiisii sugayo wuxuu leeyahay moxamed ibnu cabaad baa ka warinaya cabdilcaziiz daarawardi hadalkiina wuxuu kaba dhigay imika tan oo kale in la rafciyo intan dambe inay waham ay tahay moxamed ibnu cabaad kaba dhacay ama cabdilcaziiz markii uu moxamed u sheegayay oo taa wuxuu ku cileeyaa nin kaleo ibraahim ibn xamse la idha cabdilcaziz kaba maqlay arrinka uu kala saaray qeybna rasuulka ilaahay kalaamkiisu ka dhigo waa qeybtaynu soo maray intana kalaam anas buu kaba dhigay ee wuxuu leeyahy markaa maxamed ibn cabaad baa muxuu dhacay kalaamkii rasuulka ilaahayna meesha buu kaba saaray kalaamkii anasna waa kan marfuuca kaba dhigay waa sa uu daaraqnila lakiin xaafid ibn xajar raximah llahu tacala kolle xadiidka tatabuc dheer buu leeyahay riwaayaad kale oo bukhaari kuma sugan oo sariixo riwaayada maalika oo intani inay marfuuc tahay caddaynaysa ayaaba jirta qolooyinkii labada dhinacba waanu soo naqliyaa isagoo yidhaah laakiin qolooyinkaa bal keenaya anas ibn malik hadalkiisa kaba dhigaya riwaayadooda kuma sugna wax anfiyaya qolooyinkan rafciyey ee bal riwaayada maaliki ayama ay kaba midiniye dad kaleba oo iyagu rafciyey riwaayadooda wax anfiyaye bal markaa anasna markaa waa suurtagal marna mawquufnimo inuu ku warinayey marna marfuucnimo inuu kuba warinayo kolla dee taas uwe bal wuxuu leeyihin riwaayada kan imaka waqfinaya intan ee uu daaraquni tilmaamaya wax maaha keenayo anfiyaya ama anfiyaya oo meesha ka saaraya riwaayaadkan kale ee barhkood ay sariixayiin ee intii rafcinaya welibana maxaa taa daliil u ah xadiidkii ka horreeyey jaabiraynu soo maray waa macno ku sugan eeg low bicta min akhiika samaran faasaabathu jaayixa falaa yaxilu laka an taakuda minhu shayan bima taakudu maala akhiika bikayri xaqin baa xadiidkii jaabire marfuuca inooguma sugnayd kana waa kaasun buu laba midiyay bal kaasna shaahid buu noqonayaayo hadalkan intiqaadkan daaraquni ee idlaaqiisa ma laha riwaayaad kaleo qolooyinkan raacayaa way jiraan haddii riwaayaadkana wax bel meesha kuwii marfuucnimadii kaba saarayaa may jiraan bal marfuucnimadiina waa waxay noo sugan un baan oranayna xadiidkana intana marfuuci waa ino waan kuba daysanaynaa xadiidka baa baabka kaba hadhay xadaثna bشhr بن الxakmi وإbrahim بن dinari وcabdالjabaar ibn الcalaayi وlafظ lbشhri qaaluu kolley bشhr بن الxakm iyo ibrahim بn dinar waan soo maray cabduljabaar ibn alcalaa ibn cabdiljabaarna waana dabaqadaa tobnaad ee ruwaadda un bay raggani kagoodi midiya cabdiljabaar yar ha kaba yaraado laakiin dhowr xadiid buu leeya dee axaadiid kalaa u dambaysa walafdu libishrin lafdigana bishri baa leh qaalu waxay dhahan saddexdooduba xadaثanaa sufyaan ibnu cuyaynata can xumayd اlacraji xumayd dawiilkii imaka maaha waa xumayd ibnu qays ka hore waa taabici kani taabici maaha waa nin ka dambeeye kan walow ay aada isugu dhow yihin waa isaguna waa isa soo gaar hagaag bay isku waqtiga lakiin dee xumayd waa ka anas arkee kani cid uu arkayo saxaabiyi ma jirto xumayd ibnu qays ilacraj waana nin hiqa ah weeye can sulaymaan bni catiiqin horeynu isagana usoo aragnay can jaabirin ana nabiya sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay amara wuxuu amray biwadci ljawaarixi waxyaalaha aafooyinkaa in la dejiyo laga rido dadkii ee aafadaasi ay kuba timi wixii ay iibsadeen oo aan waxba laga qaadan waa timaartii eh qaala abu isxaaq abu isxaaq wuxuu yihi wahuwa saaxibu muslimin muslim saaxibkii weeye abu isxaaqani waa ninkii kitaabkaba muslim inooga soo wariyey ibraahim maxamed ibnu maxamed ibnu sufyaan weeye abu isxaaqa kitaabkan raawigiisii weeye muslim walow saddex meelood oo aynu barhkood soo aragnay laba meelood iyo oo markaa afwaad meerta meeldhigiy halkii xaj oo uu leeyahay waxyaalo dhaafay oo samaac ku dhaafay uu jiro halkana markaa muslim kama warinayo xadiidkii inay axaadiida isaga inoo warinayo ninka muslim markuu muslim hadduu xadathanii moxamed ibnu cabaad yidhi markaan sanadkeena kaxaynayno isaga markaan muslim halkaa kusoo kordhino waxaa soo raacaya abu isxaaq baa ka dambaynayo sanadku inoogu wada jira axaadiian abu isxaaqan waa markaan sanadkeena ku warinayno ee dee inaga sheekhadeeni inta ka qaadno sidaa sanad ku warinayno abu isxaaq waa inoogu jira waa riwaayadana markaas bal markaa laakiin ziyaadaad ayuu leeyahay kitaabka kolleyna dee barkiin may joogin markii aan kitaabka bilaabeynay waxaan ka horreysiinay duruus ama aan ka cabirnay almadkhali ilaa saxiixi muslim kolley dhowr casharna way ahayd ama dhowr muxaadaray ahayd imay suurto gelinda waraaqa inaan u bedelo laakiin dee waxa weeyaan ruuxii doonaya waa helayaa umuurahan iyo dee guud ahaanba wax kitaabka ku tacalluqsan waa afar cashar oo dhan hadaayo shan ba ahayd ayaan kagaba hadlay tan oo kale oon umuurahan kagaba soo hadlay umuurahanna waan soo sheegnay ama waxyaalo caawaba inooguma sugan oo waxaan hore markaa ugu soo sheegnay ee waan isa jelayin oo ciddii doonaysa hadday tahay dee inay helaan iyo haddii bal matsalan kale oo internetka oo kale meesha nasiixa coob oo ay kuba jirtay almadkhal ilaa saxiix muslim taas bay kuba sugan tahay ninkii doonaya internet kala baxayana ama si kale haddii uhelayana waa uu heli karaya bal waxaan leeyahay waa umuurahan soo hadnay wuxuu leeyahay ziyaadaad ziyaadadkiisaasi waa laba nooc midi waa tan iyadu xaggan sanad ahaanta ah waa saddexiyo toban meelood kitaabka dhexdiisa muqadimadna meel bay ahayd afariyo tobankaa meelood weeye lix kale oo meeloodoo tacliiqaadana waa leeyahay marka iyada halkan oo kale waxa ay tahay waa arrin siu imika halkan bay imaam nawowi uu inoogu sheegayo raximah llahu tacaala qaradku uu yahay awal hore dee muslim baa isaga sheekha muslim iyo isaga muslim baa u dhaxaynayay marka kollay sanadkiisa iyo sanadka muslim marka laysu eego nin bay kala yar yihiin waa muslim baa ima isaga kuba soo biiraya meelo dhowruu leeyahy oo halkaas saddexiyo tobanka ama afariyo tobanca muqadimada markan kuba darno oo uu muslim laba siman yahay sanadkiisii baa markaa caali noqdo nin muslim la siman ayuu xadiidka ka maqlay saa uu muslimba ugaba maqlay kii buu soo kordhiyo dee arrin kalena inoo soo kordhinayo dariiqa labaad oo xadiidkii aan uba helay oo kii horena inoo kordhinaya kolkol haddii halkaa ibhaam jiray ama ruux saduuqaba uu ahaay oo ninka xoog badan uu ninkan yahayo taasa taqwiye ay inooguma soo kordhinaysa iyo tagsiiru duruq bal taa weeye waa dhowr iyo tobanka meelood ama saddex iyo toban kitaabka iyo meel muqadimada lix tacliiqaadana uu leeyaho kala hadallo kalaba ah oo uu kolkol ama qalad iyo wah meel dhacay uu ku caddaynayo ama ibhaam jiray kuwanabay adigu waxyaala uu kuba caddaynayo kollay tacliiqyada waxaan filayaa malaha waa inoo dandambeeyaan halkana dhowr meeloodoo horena waynu soo maray ee bal halkan markaan muxuu yihi eega waana tan waa saddex iyo tobankaa meelood aan sheegayo muqadimada markan ku darana afar iyo toban meelood meel keliya ayaa waxaa dhacday xadaثana ibrahim ibn mحamed oo waa juluudi baa markaa leh inta kale san oo kale unbaa dhacday qaal abu isxaaq iyadoon markaa juluudi hadal ku lahayn xadaثana cabdالرaحman ibn bshrin can sufyana bhada macnu waa maxay markii hore abu isxaaq xadiidka muslim markuu kaba warinayey maxaa isaga isaga iyo u dhaxeeyey sufyaan ibn cuyeyne laba muslim iyo bish sheekhi sheekhiisa ninka saddexaad baa sufyaan noqonayay halkan maxay noqotay ninkan uu ka wariyo cabdiraxmaan ibnu bushirin la idhaha ninkaa kale cabdiraxmaan ibnu bushirin sufyaan buu ka wariyay muslim buu la simayey maanta sanadkiisii muslim marayay iyo kan kana caalisan weliba arrinta ibaasha dee iyadna isku baraarujin mudane bishir ibnu xakam kaas weeye inankiisii waa cabdiraxmaan ibnu bushirin waa sheekhan muslim ee bishir ibnu xakam ibnu xabiib la idhaaho inankiisii dabaqadii aad bay isagu dadku soo gaadhay buu soo gaadhay dee hakaba yaraado waa laba nin oo isdhalay arrin bay soo naqliyaan oo bishir ibnu xakam ibnu xabiibba isagoo tunka ku sida idankiisana cabdiraxmaan ibnu shir dee waa roon yahay malaha waa kaa shanjiriba kasoo qaaday ama intaa gaadhay oo waktiyadii dee ay samaaca u qori jireen maaha dee tamiis waa lahaa ayuu yimi majliskii sufyaanna waa la joogay markaasuu yihi yaa ahl alxadiid dadkii ahl xadiidkaayo maqla anaa bishr ibnu xakam ibnu xabiib samica abi lxakam ibnu xabiib min sufyaan ibnu cuyeyna aabbahay xakam ibnu xabiib waxa weeyaan sufyaan ibnu caynu kaba maqlay wa ana samictu minhu waqad xadadtu canhu bikhuraasaan aniguna waaba kaba maqlay oo dee markaasa umala xaggaa ka yimi oo degaankiisii oo xadiidkiisa iyo halkaa waa laygaba maqlay khuraasaan intan joogay wahada ibni cabdiraxmaan ibnu bushirin wahuwa yasmac min waqad samica minhu inankii aga cabdiraxmaanna waa kan waabu ka maqlaya macnaa aabihii isaga uu ka maqlay isaguna uu ka maqlay inankiisiina waaba kan keenay majliskiisii isagoo dee xadku wax ku wariyaa deetuu leeyahay abahay baa ka maqlay anigu waan ka maqlay dee waayo toddobaatan sanadood malaa in ku dhow buu wax aqriyayay toddobaatan sanadood in ku dhow ayuu wax aqriyayay sufyaan ibnu cuyeyna markaasuu lahaa waa kaas aan qaybtay kaba cabiraan alxaq alaxfaada biajdaad kuwa kuway barhkood culimada kaba cabiraan axfaaddiibuu wuxuu haleeshiiyey ajdaadii oo macnaa awow iyo idwaanin iyo kii uu dhalo iyo kii uu sii dhalaa la wada kulmo oo wax ka wada maqlo markaasu alxaqa alaxfaada bilajdaad bay dhah deetu leeya waa kaa inankaygii cabdiraxmaan ibnu mushirno waa kan oo imaka maantuu ka maqlaya isaguna waa kaa kaba maqlay bal cabdiraxmaan ibnu mushiriya markaa aabihii ayaa xadiidka imaka siman labadoodaba sufyaan bay kaba warinayaan muslim hadduu bishir kaba wariyey abu isxaaqna oo raawigii kitaabkiina saasuu kaba warinaya bahada markaa qaradku waxa weeyaanun sanadkiisii baa sanadkii muslim maanta kaba caalisan intaa weeye oo isaga iyo sufyaan ibnu cuyeyne nin keliya uba dhexeeyo sida muslim iyo sufyaanna nin keliya uguba dhexeeyo ama can jaabirin ana nabiya sala llahu ala bal markaa intan waa intaas baabki waa kollay axaadiid kalena way nagaga xidhantay baabkan ka dambeeya ee waanan sii wadi doonaa cashirka halkan kuma joogsanaye de xadiidka inooguba sugan riwaayaadkiisan horta aan hayno waxaa inooguba sugan haddii ruux midhaba la iibiyo midhiina maaha midho dhul yaallo la gooyey maaha iyada haddii la gooyey oo dee midhihii waktigii la gooyeyba ay too ruuxu iibsado oo bal maalan markaa isaga xaggiisa tafriid iyo gaboodfal kaba yimi dee waxa weeyaan damaantiis iyadoo lagu wareejiyey loo baneeyey bal taas tafriid xaggiisa ka yimaado xukun kala yeelanaysaa dee waa isaga damaankii waa midho geedkii bay kuba sugan yihiin waana la iibiyey oo ruux baa lagaba iibiyey aafaa ku timi wuxuunbaa ku yimi aafa dee samaawiyaa kuba yimi midhisi bay kuba baabi'een wixii markaa ama lacagtii ha laga hayo ama dee ha lagaba sugaye axaadiisata inooguma sugani inaan wax laga qaadin weeye waayo midhahan dee wuxaan ama lacagtan uu bixiyey ama uu bixin doono muqaabil asamara ayay ahayd midhahan muqaabilkii bay ahayd ciwadkan kuwan ciwadkiisii bay ahayd dee kol haddaan wixii iyaga qaabilayey ama ciwadka kaba ah aanu jirin buu meeshii kaba baxay isagii wax ka gaadhayna aanu jirin taas baa laleeyahay kii baayaca ahaa walaalkaa maalkiisa waxaad ku banaysataa ma jirto faraa ka qaad waxba ha weydiin ama wixii celi taas baa iyada axaadiisani ay iyada inoo faa'iideynaysaa axaadiis bal markaa imaka halkan dee kol haddaan markii hore soo marray inaan qabla buduwi salaax lababa iibin karin beecaasi beec faasida uu noqonayo waa taa aan lahayn bacda buduwi salaax midhihii waa la iibin karaaba laakiin taasi kama dhigna walow ay aafo inta badan haaliban sida caadada waktigaa ka badbaadeen bay idhaahaan laakiin haddana waxbay kuma iman karaan shay daariga iman kara marka hadday taaba tahay iyada ruuxii in wixii la weydiiye maaha kol haddaanu muqaabilkii helin bal markaa wixii jaayaxadii aafadii kuba timi in lagaba daayo taas bay imika axaadiisa inooguma sugan kollay markaan eegno culimadana haddii midhihii ruuxa bacda buduwi salaax lagaba iibiyo haddii dee aan weli ninkii gacanta ku hayo shaqaba aanu ku lahayn oo takhliyadii tasliimka lagu tirinaya ama qabdi lagu odhan lahaa aanay dhicinba iyada markaa waa damaanka baayaca taas laakiin hadday dhacdo ninkii geedka lahaa inuu yidhaah waa kaas midhahaagii ka shaqayso hagaajiso faraa ugaba qaado oo dee uu markaas isagii dee takhliyadii ay dhacdo isagii midhihiisii dee uu isku daayo oo bal maalan welina waktigii dee la goynayay horteen weli lama goyn se waktigii dee waa ka bislaadkoodii bilaabmay waa bacda buduwi salaax aafada ay kuba timaado iyada marka caynkaasa axaadiisani tay keenaysaa weli damaan baayic weeye ama ruuxii baayic ahabay waxaanay ka baaba'ayaan ruuxii mushtarig ahana waxba yaan loo raacin waxna yaan la weydiin wixii ha lagaba daayo taas baa iyada axaadiisani keenayaan kolleyna dee culimada ama asxaab alxadiid iyo axmed iyo waa qowlkood imaam malik oo kale way kala qaadaan oo maalka hadduu dee wixii sulus iyo maal wixii sulus wax ka yar uu yahay had iyo goor waxaas wax iska daataa way jiraan waxa wax cunaan way jiraan ee ruuxii lagama daynayo laakiin sulus hadday gaadhaan ha lagama daayo shaaficina qowlkiisii qadiim baa kollay taaba ahaa laakiin qowlkiisii dambe kol haddii ninkii farii loogaba qaaday oo isagii dee gacantii ku hayso ee uu sugayo intay hagaag ugu bislaanayaan oo urursanayo arrinkan baabka nadbi bay kaba dhigayaan ee sunne waa damaankii mushtarigay leeyihin lakiin axaadiisan cibaaraadkan kuma banaano oo kale falaa yaxilu laka iyo bima tastaxilu iyo iyada inaanay nadbi ahayn bay keenayaan ee bal ay tahay in dee arrintu inaanu waxa weeye wixii dee laga daynayo bal taas iyada waa mid axaadiisan taas way kuma cadday laakiin xadiis baa inoo dambeeya baabkan ka ka dambeeya bal marka kaasna gaar baan isaga eegi doonaaye laakiin axaadiisani waxay sariix ku tahay sidaa dee culimada qaarkood madhabtooda ay tahay wixii simaar ahaa la iibiyey weli ruuxii dee aanu goosan aafa ay kuba timi inaan ruuxii dee waxa weeyaan dee adigu ki iibsaday maalkiisii wax lagu qaata aanay jirin kol haddii wuxuu helayaaba aanay jirin oo muqaabil aanay jirin axaadiistu taas bay nooguma caddahay waana qowlkii shaaficiya qadiim oo kale iyo ee aimo kaleo iyaguna qowlkoodu taa yahay bal baab kale waaba kan baabu istixbaab lwadci min addayn dayntii ama dayntii layskaba daynayey wax layska daynayay daynkii sunanibadkiisiibubaya macnaa ruuxii haddii dayn laguma leeyo onu waxaysan in laga daayaa suna nibadkeed de haddii aan laga daynayna waa in laga sugaa iyada taase bal taas buu baabkeedi yahay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layثn عan bukayri عan ciyaad بn cabdالlahi عan abi سacيidi الkdriyi qaala anahu qaal uصiba waxaa la asiibay rajulu nin fii cahdi rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam fii himaarin midho ibtaaca u iibsaday macnaa nin baa midho iibsaday midhihii baa adigu wax noqday tiibaa deetaa fakasura daynu daynkiisii baa batay malaa xaggan midha iyo wixii ugaba yimi faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yihi taصadaquu calayhi ku sadaqaysa bal wax malaa dadkiibuu dee weydiisto in laga sugay iyo wixii bay yar diideen qoladii kale daynka ku lahayd sadaq ku sadaqaysuulo waayo dee ruuxa caynkan in waxba haysan waa sadaqo iyo de in wax dad la weydiiya ama weydiisa waa xalaa-i u banaan tahay fatasaduqa annaasu caleyhi dadkii baa wax kuba sadaqaystay falam yabluq ma gaadhin oo daalika kaasi wixii lagu sadaqaystay wafaa deyni deynkiisa oofintii oo wax deynkii wada bixinaya muu noqon deynkii waxbuu bixinayaa laakiin deynkii oo dhan wixii lagu sadaqaystay wax wada bixin kara oo oofinaya muu noqon faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahi baa wuxuu yihi liquranaa'ihi dadkii deynka ku lahaa khuduu qaata maa wajadtum wixii a heshaan qaata waxa a hesheen may maa wajadtum wixii a hesheen waa waxaa imika laguma sadaqaystay qaata qaybsada weeye taas walaysa lakum idinma sugnaanin ilaa dalika intaasu mooye wax kaloo leediin ma jirto khalaas wax dambe oo u raacdaan ninkii ma jirto xadaثnي يuنس بن عبد الأعلى qال أخبرnا عبد الله بن وهب qال أخبرnي عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بhdا الإسناaد مثله waa بكير بن الأشج isنaadkan waa mid laba mida oo kaan kala soo baxnay bal أxaadiثta kale waa أxaadiثtii وadciga ay nooguma muuqatay ama dee khaasatan baabka kan dhinacan kalaabaan raacin karnaabe xadiidkan iyada ta iyada inooguma sugan ninkan simaar buu iibsaday simaartiibaa waxay ku yimaadeen tiibuu ku daymoobay wuxuu iskaga bixiyena ma haysan markaasaa deeta waxay noqotay in deyn laguba yeesho ee dadkiina wixii bay u qabsadeen waa kan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dadkii u weydiiyey in ruuxan lagu sadaqaysto dee waaba kaarib xataa sekadiibaa dee in wax laga siiyo ay ahayd oo qeyb uu lahaa dadka kaarimiinta ay lahaayeen ama dee asnaaftii sekada la siinaya ayay kaba mid ahaayeen wixii la helayna deynkii kamay wada bixin ahayd rasuulka ilaahay intuu intii iyagii siiyey ayuhi wax dambe maba la helin xadiidkan culimada qaarkood waxay u xujaysteen axaadiistii hore inay leeyihiin bal xataa cibaaraadkooda yar xooggale ha kuma sugnaatay inaanay banaanayne haddii arrintu ay tahay bacda buduwi salaax tasliimkiina uu jiro sidaan soo sheegno takhliye ah oo ninkiiyo dhirtiisii ama midhihiisii ee uu ninkani u kala baxo oonu ka haysan oonu lahayn wakti kale an anuu kuu banaynaya isagiyo geedkiisa uga goosanayo u fara u kala qaado damaankiisay noqonaysaayo markaa wadculjaa-ixa ama aafadii laazima noqonayso waayo waxay leeyihin xadiidka baag ninkani simaari iyo midho ayuu ku daymoobay oo wuxuu iibsaday ayuu ku daymoobay ti rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh muu ridin oo ma baabiin dadkii waa kuwan wixii ay yeesheen uu yidhi ba ama dadkii deynka ku lahaa yidhi bal matalan dadkii u weydiiyey bal in wax lagu sadaqaysto oo ee wixii loo helay siiyey wixii kalena wax kale ma lihidin buulo bal qolooyinkan markaa iyagu waxay kuma xambaarayaan macnaa imika intaasu mooye wax kale ma lihidin oo dee madheri kol hadduu mucsir yahay inaad wax kala weydiisataan ma lihidin waqtigan ama wixii ka daaya kale ama ka suga weeye dee sa wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waan tasadaquu khayru lakum si ilaahayoba heriba oo ama dee maysara laga sugaya ama waaba lagaba daynaya bal taasba weye bal taas ba yidhi kollay xadiidku dee waa runo qowlkoodii waaba tan qolooyinkaa kale iyagu waxay leeyihin riwaayaadkaas dee arrintu sariix bay kuba ahaayeen riwaayada ixtimaalaad baa ku iman kara oo ixtimaalka ku iman kara waaba suurtagal ah midhihii oo ruuxii dee waktigii uu goosanayay gaadhay isaga xaggiisa tafriid kaba yimi hore uu goosan waayey isagii markaa gabadfal xaggiisa kagaba yimi arrintan ay kuba timi bal markaa taas baa ixtimaali dee inay mar wax kale ay ahaydna waa ixtimaalayaan oo kole hadii ixtimaal jiro axaadiistaasna ay sariix taa kuba ahayd in waxaan iyagaa raajix yeelaynaayo wadcu jawaaix waa in dee wixii aafaa ruuxii ay kuba yimeenu isagu sanci kuba lahayn wixii lagaba daayo oo lagaba dhaafo taas bay iyagu bal meerkaa yidha bal calaa kulli xaalin xadiidku kollay ixtimaalkaa ay iyagu sheegeenna waaba jira oo ixtimaalkaa qolooyinkan kale ay sheegayaanna waaba jira kol haddii la leeyahay tafriid fi lmushtari iyadii geedkiibuu ku daayey wakti uu ka goosan lahaa isagiibaa gabodfal baybal ama hore uu goosan waayey markaa taas oo kale laguma lahay leeyihin me ninkii inuu daayo waa lagu yeelanayaa bal kol haddii ixtimaalkaasi jiro waxaaba la odhan karaa de axaadiista kala kaba badan oo la raajix yeelayayo qolooyinkii iyagu lahaa laazim maahay waa amarku waa linadbi siday kuma jamciyeen baa taasa iyagoo xadiidkan eegay xadiidka ta inooguma sugan ee kalena bal ruuxii dee horta waa tacaawunkii iyo ruuxii deyn laguba yeeshay in loo ama dee baahnaa loo kaalmeeyo dadkii muslimiinta ahaa waa wixii kaba dhexeeyey ixsaankii iyo tacaawunkii iyo inay isgargaaraan bal taas oo kale wey ta kale inooguma sugana ruux hadduu mucsir yahay oon waxba haysan ee ruuxii kol haddii wuxuu qarsanaya aanay jirin in la yidhaha ilowba ilow halkan daynkayga idhib oo lagama dalba taasi wax banaan maaha ilahay baaba subxaana watacaala qur-aanka yihi wain kaana duu cusratin fanadiratun ilaa maysara waa wax go-an waa ilaa inta uu wax keenaya in laga suga waa laazim iyada taasi waa waajib indaarkiisu markaa ma banaano in la xidho kol haddaan wax u qarsooni aanay jirin ama wuxuu leeyayba aanu jirin ma banaano dee mulaazamadiisa iyo mudaalabadiisu walow dee bacd alculamaa qowlkoodu mala halkaa jaanibka uu yahay laakiin dee nusuustii baa taa keenaysa haddii wuxuu aan dee laga shakisnayn ama wuxuu qarsanaya aanu jirin de laakiin arrinta waxa weeye in lagaba sugo maxaa kaloo dee iyadna meesha taala waantasadaquu khayru lakum sidaa ilaahay yidhi in lagaba daayo dadkii kale inay wax ku sadaqaystaan si isaga bixiyaana waa dee de tacaawunka iyo birigaa dadka muslimiinta ay iskuba leeyihiin taasna waa xadiidka intiisa waxyaalaha inooguba sugan وxadثnي غayr واxid min أصxaabina qal xadثna ismaaعiل بن abi uwaysin qal xadثnي أخي عن سlayman وhuو بن بlal عan yaحya بn سacيidi عan abi الرiجاl mحamed بn cabd الرحman أna أmh cmرة بnt cabd الرحman qاlat samictu caiشhaةa n tqul samca rasuul الlahi slى الlaه عليه sلم satkusun bel waa sanad dheer waa asanidiisa kuwi ugu dhaadheeraa bu kamid yahi waa sideed isaga iyo maca ilhaamka markan kuba darno lakiin arrin baa inoo taala muslim wuxuu maanta yihi xadaanii غayr waaxidi min aصxaabina ayr waaxid cibaarada waxay ka dhigan tahay waa akar min waaxidun waa nin wax ka badan ujeedadu mid ma aha keliya waa laba saddex dad adigu mid ka badan ayaa isagii u waramay waa akaru min waaxid ayay cibaaradu tahay ma sheeginoo muu magacaabin kaley waana meelooyin kaley dhowro kitaabkiisa aysadani dhacday way jiraan arina waa ti aan idigu sheegay kitaabka qurar lfawaa'id almajmuuca la yidhaaho ibn cadar ibn lcadar la yidhaha leeyahay oo umuurahan axaadiista ama san oo kale ah ama tacliiq kuba yimi ersaal kuba jiro waxyaalahaas buu ku wada ururiyey waana kitaab mufiida waana kitaab dabcaad kala duwan laba madbaceeye habeeno kalena waan kaba soo qaadnay waxaana jirtay muslim afariyo toban bay barhkood ka dhigeen saa jayaan iyo xaafid maxajarigina waxay leeyiin kuwa way iska noqonayaan waa labiyo toban xadiis oo ee bal masalan inqidaac sanadkooda jiro ama ibhaam jiro ayuu kani kaba mid yahay barhkood baa halkan ka dhigay inqidaaca laakiin inqidaac maanta ma jiro ee xadiidka sanadkiisu waa dhan yahaye laakiin maxaa ku sugan uun raawi mubhamaa kuba sugan macnaha wa mubhamun ma fiihi raawi lam yusam si uu saaxib albayquniya lahaa mubham waxaa la yidhaahaa xadiidka raawi aan la magacaabini sanadkiisa ku sugaya marka waa asaaniid mutasila ama waa sanad mutasila ee laakiin waxaanu sheegin muslim sheekhiisii muu magacaabin welibana sheekhu waa ka badan yahay magacoodii baanu sheegin sanadku maanta waa mutasil ee laakiin maxaa jira ibhaam baa jira ee kollayna markaa uu sanadka dhexdiisa ibhaamku galo haddaan dariiq kale inoo caddayn xadiidkaasi xujo ma noqdo taas inooma caddayn laakiin xadiidkan oo kale imika waxaa wariyey oo bukhaari oo kale waa la wadaagsaday sanadkiisana waa dhameeyey oo imika bukhaari xadiidkan waa wariyey oo dee waxa weeyaan sanadkiisa oo dhan buu kuba wariyey ama ismaaciil ibn abi wayskan buu kaba wariyey isaga toosugaba wariyey moxamed ibn yaxya dohri isagana waa wariyey oo ismaaciilkan waa ka wariyey qolooyin kaloo kaba wariyey ismaaciil way jiraan oo dee kuwa mid kaba mida ayuu ruux ayuu noqonayaa kan uu ibhaamiye waxaa suurtagala buu leeyahayba inuu bukhaari yahayna uu yahay laakiin dee kolley taasna maaha waa ixtimaalun moxamed ibn yaxya dohri waa ka wariyey rag kalena way kaba wariyeen oo dad kaloo la magacaabay baan helaynaa bukhaarina sanadkiisuu inoogu dhan yahay oo bukhaari xadiidkan waa soo saaray ismaaciil ibn abi waysna uu kaba soo saaro bal markaa duruqdaa kaleu inoogu sugan yahay laakiin san uu muslim u yaalla haddaanay duruqdaasi kala jirin dee xadiidku xadiidkaa sanadkiisa ifahamkaasi kuma sugan yahay ama wax mandhaya in la xujaysta bay ahaan layd ismaaciil ibn abi waysna horena waan usoo marray isagoo sheekhu wax kaba warinaye kitaab alxaji isagoo dee waasida la-aan kaga wariyey way jiraan iyo waasida la-aan baynu soo maray meel inoo dambaysana waasida la-aan baa kuba sugan bal adigu ninkan ismaaciil ibn abi ways la yidhaha imaam malik baan u abti ahaa abi wayskana cabdillahi ibn cabdillahi ibni malikon ayaa waxa weeye muslim waasidana waa kaga wariya waasida la-aanna uu ka wariyay intaba kitaabka way nooguma sugan tahay wuxuu ka warinayaa walaalkii cabdulxamiid baa la yidhaha ibn abi ways ama cabdilxamiid ibn cabdillahi ibn cabdillahi ibn abi ways ayaaba la yidhaahaa abubakrin bay kunyadiisu tahay muslim halkan oo keliya ku leeyey markood baaba ka darajo sarraysiiya walaalkiis marka la eego ismaaciil ee ninkan cabdulxamiid baa la yidhaha waana walaalkii muslimna halkan inbuu kagaba sugan yahay meel kale kagama sugnaa bal xadiidku ama aburijaal horaynu usoo marro dee waxay aburijaal u yidhahan waaba laqan bay leeyihin toban nin oo waaweynaaday oo ayuu dhalay awlaaddiisa ahaa abu cabdiraxmaan baa la yidhaha hooyadiina waa haweenaydii caalimada ahayd camra bintu cabdiraxmaan isaguna waa maxamed ibn cabdiraxmaan ba bal matalan oo taasa waa nin ansaar weeye aburijaal oo dee taabiciintii markaa yaryar isagiiyo xibnu saciid waa isla dabaqo waa min baabi riwaayat alaqraan hooyadii camrana iyadna waa taabi saddex taabiciyi baa markaa xadiidka sanadkiisa ku wada sugan taas baa sanadka dheeraysay bal xadiidku waa inta yaree sanadkeed nooguma sugane qaalat waxaa tidhi camra samictu caaishata taquulu samica rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam sawta khusuumin bilbaabi rasuulka ilaahay baa dad ishaystoo doodayo murmaya dhawaaqood buu kadinka ka maqlay masjidkana way ku dhex jireen kuwaasoo caaliyatan xaal ay kor noqotay aswaatuhumaa aswaadoodii haddii aan khusuumin dee nactugaba yeella caaliyatin bay ahaan layde xaal ay kor noqotay dhawaaqyadooda ay kor noqdeen oo way isla qaylinayeen waa laba nin wax isweydiisanaya dayn isku leh wayda wuxun baaba soo kadiyey axaduhumaa midkood oo wuxun baaba dee rasuulka ilaahayna maqlay midkood yastawdicu inuu ka dejin dalbayo alaakhara ka kale oo ka kale u weydiisanayo ilaa wardaynkii waxigadaa wayastarfiquhu waxaanu rifqi iyo dhimrin iyo fudaydin weydiisanaya fii shayin shay daynkiisa kaba mid ah oo wuxbaa waxigabadaa bal waxa kalena xagga marka la eega dalabkan aad iga dalbaysayo sad iga qaadanaysa bal ii fudaydiyo ii dabciyo taas dabcinna waa weydiisanaya fudaydin wax kadaydna wuu weydiisanayay wahuwa yaquul waa kii kalena wuxuu ku qawlayay wallahi la afcalu waan u dhaaranayay wallahi baan ku dhaartay intaa mama yeelayo waxa iga idhig halkan ooye fakharaja rasuul llahi sala allahu alayh wasalam calayhima rasuulka ilaahay baa usoo baxay faqaala wuxuu uhi ayna almuta'alii mee ka dhaaranaya cala allahi ilaahay ku dhaaranaya almutaali waa alxaaifu de waa ruuxa dhaaranaya weliba dhaarta ku xeel dheeraanaya alaliyana dhaartaa la yidhaayo ayna almuta'ali cala allahi laa yafcalu lmacruufa wax fiican inay dayntan kasugidan si dabacsan uu wuxuu weydiiya intuba waa macruuf waa ixsaan inaanu wax macruufa wax khayra aanu samayn ka ku dhaaranaya waa keen qaala ninkii kale yidhi ana yaa rasuula allahi aniga weeye rasuulka ilaahay laakiin falahu waxaa u sugnaaday ayu dalika axaba dayn hadday tahay iyo rifqigan kale uu doonaya hadday tahay kolba kii uu doon u leeyahay ayuu yihi markii rasuulkii ilaahay uu laba hadlay ayuu yihi kolba kii uu isagu jeclaado ayaa u sugnaaday xadaثanii xarmalat bnu yaxya qaal akbaranaa cabdullahi bnu wahbin waa xadiid kale laakiin waa waaqicatan iyadna aada u shabahaysa laysku fasiri karo qaala akbaranii yunus can ibni shihaabin qaala xadaثanii cabdullahi bni kacb bni malikin akbarahu cabdullahi bnu kacab baa u waramay ibnu shihaab wuxuu ugu waran can abi abi kacb bn malik anahu taqaada anahu kacb ibn malik taqaada ibna abi xadradin ninkaa cabdullaahi ibn abi xadrad la yidhaha reer aslan ayaa wuxuu ka gutay macnaa weydiisay inuu u gudo daynan dayn kaana lahu calayhi kaana u sugnaa lahu likacbin calayhi cala bni abi xadradin ina abi xadrad ugu sugnaa في cهd رsuuل اللahi صلى الله عليه وsلم في المسجid wqtigii rasuulki ilaahay صلaوaaت الlahi وaسلام عaليه masjidka dhexdiisana uu ku weydiisanayay فارتaفعت aswaaتهmaa dhawaaqadoodii baa saro baxay kor noqday xatىa samcaha rasuul الlahi صلى الله عليه وsلم وهو في beyti ilaa uu maqlay rasuulki ilaahay dhawaaqoodii isagoo gurigiisii kuma sugan fakharaجa ilayhima rasuul الlahi صلى الlaه عليه وsلم rasuulka ilahay baa usoo baxay xataa kashafa o xaggoodii buu soo baxay xataa kashafa ilaa uu fayday sijfa xujrati waa albaabkii uu kasoo geliyay masjidka uga soo baxayay daah saarnaa ama daah kuba xidhnaa iyuu sarow qaaduu fayday wanaadaa kacba bna malikin buu u dhawaaqay faqaala wuxu uhi yaa kacbu faqaala labayka yaa rasuula allahi fa ashaara ilayhi rasuulka ilaahay baa uu ishaaray biyadii gacantiisii andaci shatra min daynika macnaa waxaad ka daysaa badh daynkaagii kaamid a macnaa afka kamu odhan ishaara ayuu u ishaaray uu ku gartay inuu leeyahay badh ka daa qaala kacbun kacb baa wuxuu uhi qad facaltu yaa rasuula allahi waan aqbalay waan yeelay waan ka daayay badh qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayه wasalam markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi ee ninkii laysuguma darayo in daynkiisi kala badh laga tuuro hadda laydhaa inta kalena sug laysuguma daraye kun faqdi kacoo wixii haddaba sii intii kale mee labadii laysuguma daraye ninkii in abi xadrad buu ku yihi kac oo u gud haddaba intii kala sii barhka bixi وxdثna اسحاq بن إبراهيم qال أخبرnا عثمان بن عمر qال أخبرnا يuنس عن الزهري عن عبد اللh بن كعب بن مالك أن كعب بنa مالك أخبرh aabهi baa u waramay أنه تقاضى dayنا lah مaعnaa wuxuu ka gutu weydiisay inuu siiyo u gudo dayn uu ku lahaa calى بن أbي xdrd بمثل xadيث بن وهب يuنس xadيثkiisuna xadيثkii iبن وهب شhاab iبن شhاab kaba wariyin bu lamid yahy qاala مسلم مسلم ba wuxuu ihi وrawى الlayث بن سعد kale tayamum baynu sidan oo kale kusoo maray iyo weliba sanadkan oo kale xadathanii jacb markaa laysa ibnu sacadna saynu hore usoo maray muslim ma soo gaadhin bal dee raggii ka waaweynaabaan soo gaadhin shaafici oo kale iyo dee de ahaana kusoo gaadho laakiin lamuu kulmin waa nin hore u dhintay ka horreeyey waxaynu soo aragnaa kol cabdilmalik ibnu shacayb ibn layth laba iyaday udhexayso markuu usladiisa kaba warinayo muslim saa waynu kuma soo maray kolka mar isagoo nin uu udhexeeyana waynu soo aragna cala alaqal nin baa udhexaynaya halkan warkaa waa mucallaq oo sanadka intiisii hore way kaba maqan tahay walow bukhaariya ay xadiidka uu kuma xidhiidhsay iyo sanadkiisu iyada tanna oo de ayma kale aynoo xidhiidhiyeen horena sanadkao kale aynu usoo maray waana dhowr iyo tobanka xadiid yar sheegayna ee afar iyo toban ama labaiyo toban marka laisku celiyo noqonaya warawa layth bnu sacdin qala xadaثanii jacfar bnu rabيcaةa can cabdiلرaحman ibn hurmus وأcraj can cabdالlahi bni kacb ibni malikin can kacb ibni malikin anahu kana lahu mal calى cabdiلlahi bni abi xadrad aslamiy waa magaciisi iyo nisbadii baa inoo soo korodhay falaqiyahu la kulmo falazimhu waa ku dhegay wuu laazimay fatakalamaa way hadleen xata irtafacat aswaatuhuma famara bihima rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm waa mala bixidii uu soo baxayna waa xaalo keliyowna faqaala ya kacb faashaara biyadi rasuulka ilaahay baa gacantiisii ishaaray oo ku ishaarayo kaanahu yaquulu nisfa waaba isagoo leh dee barh ka daa nuska rid faakhada nisfan markaasuu kacabqaatay nisfi mima calayhi wixiina xadarad korkiisa uguma sugnaa wataraka wuxuu ka degay nisfa nisfina uu kaba tegay bal iyada xadiidka ee arrinkii baabku inooguma baabaysnaa way inooguma sugan tahay oo iyada ah dee ruuxii dayn laguma lahaa horta way inoo dambaysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadee jannaba kuba mutay dhaqankoodii fiicnaayo xagga markay cidday wax ku leeyihiin wax ka qaadanayaan iyo dee samaaxadii ay taa laba iman jireen fadligaasi way inoo dambaysaaba waana kan rasuulka ilaahay shafaacadiisi iyo ishaaradiisana halkan ay nooguma sugan tahay ruuxii bal markaa dayn laguma lahaa ciddii daynka kuba lahayd hadduu kuba culusay inuu wax kaba daayo waa sunna uun haddii aanu waxba uhaysan inuu ka suga waajib bay noqonaysaaba bal taas oo kale shafaacadii jaanibkaas haydo ciddii kale ay arrintaa erge kaba gelaysayna sidan rasuulka ilaahay yeelay xadiidka way nooguma sugan tahay bal waxaana uu sheeku leeyahay xadiidka wuxuu daliil uba yahay ninkani isaga war waxiiga daa buu lahaa waxiiga bal ii fudaydi buu lahaaye arrinta caynkaas oo kalea ruuxii daynka lagu lahaa inuu la yimaadaa inay bannaan tahay laakiin shardibu kuba xidhaya bishardi anlaa yantahiya ilaa lilaxaaxi wayhaati nafs haddii baryada caynkana su-aasha caynkaasi ay ilxaax ee ruuxii oon kaba raalihayn ku celcelin badan iyo taa ilxaax keenayso ama isagiyo dee iide iyo dhib ay keenayso ihaama iyo dee dulinima naftiisa ay uga sugnaanaysa in la iska daayo weeye buu leeyahy laakiin markaa kale dee banaanideeda oo kale bal taas waxaa kaloo inoogu sugan waxyaalaha dee macruufka iyo khayrka ruuxu inaanu kaba dhaaran samaynteeda hadduu kaba dhaartayna dhaartiisa kafaaradeedii haba bixiyo wixii khayrka ahaana haba sameeyo oosan dee bal matalan kollay dee ninkani uu yeelayo ine uu dhaartay waa kan rasuulka ilaahay markii dee uula hadlayna wixii isagu iskaba daayeyba taas waxyaalaha kale inooguma sugana buu leeyahay shafaacadii iyo ergadii in la aqbalo haddii aana waxaan ergada uyin macsiya aanay ahayn dembi ahayn iyada taas dee shafaaca in lagaba galaa ma banaana aqbalkeedna mama banaana iyo jawaaz اishaarة haddii aan hadalkiiba lagaba hadlina ishaaro la isticmaalo ishaaradii mid wax laga fahmayo ay tahay la fahmayo waa la ictimaadsan karaa isaga si buu ictimaadsaday rasuulka ilaahay waxbuu ishaaray intiina waa kan kuba dhaqaaqay ishaarada banaanideeda iyo haddii bal matalan in laba ictimaadsanayo hadday mufiimo tahay ishaaradu wallah subxaana wataعala alى alam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqir